الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون suurat lancaam baan kusoo dhex jirnay aayadda siddeetan iyo koowaad buu darsi uu ka bilaabanayaa maanta qisadii nabiy llaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ayaan kusoo dhex jirnay doodii isagii qowmkiisa dhex martay marka inuu tusaalayaal fara badan ka tusay kownka ayaan soo marnay ayaguna marka ay la doodeen oyna arrintii ka garaabin marka uu ku yidhi nabiyullaahi ibraahim calayhi asalaam ma ilaahay baad igula doodaysaan isagoo i hanuuniyey waxyaabahan aada igu cabsiinaysaan iyo asnaamtiina iyo waxyaalahana ka cabsan maayo wuxuu ilaahay doono may wax kalena igu dhixi maayo arrimahaas aynu dambey tii baa marka lasii wadayo laga sii hadlaya wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam hadalkiisa isagoo sii wada wakayfa sidee baan akhaafu u cabsani maa shay ashraktum aada la wadaajiseen alle seen uga cabsan walaa takhaafuuna idinkuna aydan ka cabsanaynin annakum idinku ashraktum inaad wadaajiseen billaahi ilaahay inaad la wadaajiseen maa shay lam yunazil uusan soo dejinin bihi maaga calaykum dushiina suldaanan wax hujaa uusan usoo dejin fa ayu lfariiqayni labada kooxood keebaa axaqu mudnaansho badan bilamni ammaan labadaa koodeebaa ku mudnaansho badan ammaan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa garanay aniga oo ilaahay i hanuuniyey oo tawxiidkii jidkii toosnaaya ilaahay raalliga ka ahaa ku taagan cabsaad ileedihi idinkii shirkiga ku dhacay oo ilaahay iyo addoommadiisa wax isugu darayna ma cabsanaysaan seen markaan ugu cabsana macnaha jidka toosan iyo tawxiidka waa lagu nabadgalaa shirkiga iyo gaalnimadana waa lagu halaagsamaa shaygii lagu hagalaagsami lahaa idinka oo ku jira ma cabsanaysaan shaygii lagu nabadgeli lahaa aniga oo hayana cabsaadi leedi wax dhici kara idinkay ahayd inaad cabsataan oo xaqi ilaahay lahaaye ugu weynaa ee tawxiidka intaad meel kaga dhacdeen haddana inaad aniga cabsa dhahdaan mayaha inaad idinka cabsataan bay maana labada kooxood oo midna ahlu tawxiidka ay tahay midna shirkiga iyo gaalnimada dadkeeda ay yihiin labada kooxood koodeebaa mudnaansho badan ammaan iyo nabadgelyo koodeebaa ku mudnaansho badan macnaa waxa weeye dadka iimaanka leh iyo ahlu tawxiidka ayaa mudan inay nabad galaan oo ammaan helaan adduunkana inay ilaahay cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa ka ka ammaan galaan aakharana ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkiisa inay ka ammaan helaan ayaga ayaa mudnaansho badan amaa idinku adduunkana ciqaab baad mudantihiin aakharana cadaab baad mudantihin saas macnaa wa kayfa sidee baan akhaafu uga cabsan maa sanamyaaltee baan uga cabsanaya ashraktum aada la wadaajiseen bilaahi alle saas way maanaa yacni asnaam aada ilaahay wax ugu darteen seen uga cabsan waalxaal laa takhaafuuna aydaan cabsanaynin annakum idinku ashraktum inaad wadaajiseen billaahi ilaahay inaad la wadaajiseen maa shay lam yunazil uusan soo dejinin bihi maagaas calaykum dushiina suldaanan wax xujaa uusan usoo dejin yacni shaygan ay caabudayaan ay ilaah wax la wadaajinayaan shay ilaahay xujo usoo dejiye lagu caabuda ma aha sanamkana iyaga unbaa ra'yigooda ka helay caqligooda gaaban baa tus shaydaan unbaa u qurxiyey laakiin xujo xagga ilaahay ka soo degtay oo odhanaysa ha la caabudo sanamkaas ama dhagaxaasi waxbuu tari karaa ma jiro walaa takhaafuuna idinkoon cabsanaynin annakum idinku ashraktum inaad la wadaajiseen billaahi ilaahay maa shay inaad la wadaajiseen oo wax ugu darteen shaygaasoo lam yunazil uusan soo dejinin bihi shaygaas calaykum dushiina suldaanan wax xujaa uusan usoo dejinin wax xujaa oo idinka idinku soo degtay oo shaygaa caabuda idinlana aysan jirin oo daliil la-aanaad iska caabudaysaan fa ayu lfariiqayni labada kooxood teeba ayu lfariiqayni labada kooxood teebaa axaqu mudnaansho badan bilmni ammaanka ammaan iyo nabadgeliyo teebaa mudan oo u xaqnimo leh midda muminada marka idinkana cabsataan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa ogo wax garanaya haddaad tihiin wy maana waa hadda jawaabta su-aashii ahayd ayulfariiqayni axaqu bilamni jawaabteedu waxa weeye alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yalbisuu aan dheehin iimaanahum iimaankooda aan dheehin oon ku darin bidulmin shirki aan ku darin ulaa'ika kuwaasi lahum ayaga ayuu usugnaaday almnu usugnaaday wahum ayaga ayaana muhtaduuna kuwa hanuunsan iyaga kuwa hanuunsan ayaga weyaan rabbi subxaana wa tacaala macnaha wuxuu qiraya yani wuxuu inoo sheegayaa dadka iimaanka la yimid haddana iimaankoodii aan ku barxin ama aan ku qasin shirki aan ku qasin kuwaasaa iskale ammaanka addunya aqraba kuwa hanuunsan ee jidka saxda hayana waa kuwa jawaabtooda marka bidulminta waxaa laga wadaa bishirkin baa laga wadaa sidaana rasuulkeena fasiray salawatu rabbi wasalamu aleyh xadiiska bukhaari uu soo saaray min xadiidi cabdillahi bn mascuud aayaddu markay soo degtay saxaabada nabiga sal lay waslam waxoogaa way ku cuslaatay way ku cuslaatayo yani waxay u fahmeen dulmigan in laga wado dembi oo dhan markaasaa rasuulku sal lay waslam wuxuu yihi saad moodeen maaha saad u qaadateen ma aha alam tasmacuu maa qaala alcabdu saalix addoonkii wanaagsanaa hadalkuu yidhi samaydaan maql yaa bunaya laa tushrik billahi ina ashirka la dulmun cadiim marka aayaddaasaa fasiraysa dulmiga weyn ee haddii iimaanka lagu barxo ama lagu qabsaayo aan nabadgelyana la helaynin hanuunkuna lumayo dulmigaasi waa shirki amaa dembiyada shirkiga ka sokeeyaay ee ruuxa islaamnimada aan ka saaraynin ma diidayaan amni iyo hanuun ma diidayaan saas mana marka saxaabadu markii macnaa waxa wey ay fahmi waayeen oo dulmiga dunuubtan ulu qaateen nabigaa u fasiray sal lay waslam oo dulmiga shirki baa laga wadaa maxaa yeelay ruuxii intuu iimaan la yimaado iimaankii waxoogaa shirkiga ku qasaayay iimaankiisi waxba kama jiro iimaankii waa buraya wabitaali xaq umale inuu ammaan helo adduuniya aakharatooda jidkii hanuunkii iyo tawxiidkana waa ka lumay oo waa ka baxay maanaha maadaama shirkiga mshirkiga uu meesha soo galay maanaha alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yalbisuu aan dheehin iimaanahum iimaankooda aan ku dheehin bidulmin aan ku dheehin aan ku qasin baa laga wadaa ama ku barxin bidulmin shirki aan ku barxin ulaa'ika kuwaas lahum ayaga waxaa usugnaaday almnu ammaan ayaga ayuu usugnaaday ayaga ayaan ammaan iyo nabadgelyo iska leh wahum ayaga ayaa muhtaduuna kuwa hanuunsan ah jidkii saxda ahaana ayagaa haya oo ilahi subxana wa tacala khayr waa kujeey maana marka waxaynu ka garanaynaa marka ruuxu hadduusan iimaankiisa iyo tawxiidkiisa uusan khaalis yeelin oo uu shirki ku barxo ilaahay iyo addoommadiisa wax uu isugu daro oo uu ku barxo khalaas awdha hanuunkana waa ka baxayaa iimaankiisuna wax kasoo qaad ma yeelanaya waa gaaloobay waa shirki macnaha maxaa yeelay shirkigu wuxuu ka mid yahay min nawaaqid aliimaan iimaanka waxyaalaha buriya ayuu ka mid yahay oo mar hadduu meesha soo galo iimaankii waa jabaya gaalnimada ridda loo baxaya marka iimaanka ku anfici kara ilahay agtii wax kaaga tari kara waa inuusan shirki ku darmanin shirki waa inaad ka ilaaliso macnaha wa tilka xujatuna aataynaha ibrahima calaa qawmi narfacu darajaati man nashaau ina rabbaka xakiimun caliim aayadda dambe marka tilmaamaha ay tilmaamayso waxaa ku socda nebi ibraahim calayhi salaam iyo dadka raacay midda hore oo shirkiga iyo dadka u hiilinayana waa qowmkiisi iyo kuwa kasoo horjeeda wey maanaha wa tilka midani tilka taasi yani dooda aan soo sheegnay tilka taasi xujatuna xujada nebigu aataynaaha waxaanu siinay ibraahima ibraahim baan siinay calaa qowmihi qowmkiisa dushiisaan ku siinay narfacu waanu koryeeli darajaati man cid darajooyinkiisaanu kor yeelanaa nashaa u aan doonno ciddaan doonno darajooyinkoodaan kor yeelaynaa maxaa yl ina rabbaka rabbigaa xakiimun midkii falsawaya caliimun oo cilmi badan wawahabnaa waanu hibaynay lahu ibrahim lahu ibraahim waxaanu u hibaynay isxaaqa isxaaq baan u hibaynay wayacquuba yacquubna waan u hibaynay kullan mid walba mid kastoo labadaa ka mid a haddaynaa waan hanuuninay wa nuuxan nuuxna haddaynaa waan hanuuninay min qabli qor-aan ibraahiim ka hor baan nuuxna hanuuninay wa min duriyatii nuux caruurtiisa xaggooda waxaan ka hanuuninay min duriyatii duriyatu nuux dheh nuux caruurtiisa xaggooda waxaan ka hanuuninay daawuuda daawuud baan hanuuninay wa sulaymaana nebi sulaymaan wa ayuuba iyo nebi ayuub wa yuusufa nebi yuusuf wa muusa iyo nebi muuse iyo wa haaruuna nebi haaruun wakadalika sidaasoo kale baanu najzii ugu abaalgudnaa almuxsiniina kuwa hagaajiya camalkooda dadka samafala saasoo kalean ugu abaalgudnaa wa zakariya zakariya ayaanu hanuuninay wa yaxya yaxya ayaanu hanuuninay wa ciisa ciise ayaanu hanuuninay wa ilyaasa nebi ilyaas kullun mid walba oo kuwa ka mid ihi min asaalixiina kuwa suusuuban buu ka mid ihi wa ismaaciila ismaaciil baanu hanuuninay walyasaca yasac baanu hanuuninay wa yuunusa yuunus wa luutan iyo luut nebiyadaasoo dhan rusushaasoo dhan baanu hanuuninay wa kullan mid walbana fadalnaa waanu fadilnay kullan dhammaantood kuwa la soo sheegay o dhan fadalnaa waanu dheeraad siinay cala alcaalamiina uumka intiisa kaleanu ka dheeraad siinay uumka dushiisa makhluuqa dushiisa ayuu wax la dheeryahay waa rasuul bu ilahi ka dhigtay subxana wa tacala doodaasi nebi ibraahim calayhi salaam iyo qowmkiisa dhex martay iyo sida uu ugaga adkaaday oo dooda ugaga reeyey taasi waxa weeyaan waa xujada nebigu ilahi le subxana wa tacala oo nebi ibraahim aan siinay yacni waxa weeyaan meel wuxuu ka galay ay isdhaqaajin waayeen iyadoo doodaasi dhar bay noo imaan doontaa meeshana waxoogaa baa lagaga hadlay marka sidaa uu malakuudka kownka ilaahay aayadihiisa uu ugu daliishaday oo uu u tusaaleeyey waa xujo aan anagu leenahay oonu ibraahim siinay rabilahi subxana wa tacala ilahay baa xujadaa siiyey ayb qowmkiisa dushoodaana lagu siiyey oo inuu iyaga u isticmaalo waana darajaadka cidaanu doono darajaadkiisaanu kor yeelayna waxaa laga wadaa cilmiga dhexdiisa waa lagu kala koreeyaa oo dadku darajaad weeyo cilmiga marka la fiiriyo waa lagu kala sitaa marka ninkaanu doonaanu cilmiga dhexdiisa darajaad ku siinayn oo darajaadka aakhara aanu u koryeelana ninkaa doonaan u koryeelana maxaa annagaa maamulla saasuu rabbi ilahi subxana watacala maamulka isagaa iskale ninkuu doonuu darajaad u koryeeli midka doona hoos buu udhigay saas rabbigaa subxaana wa tacaala waa xakiim oo xikmad buu saaxiib yahay caliim weeyaanoo shay walba waa ogsoya rabbi subxana wa tacala kadib baa waxaa la sheegay yacni rususha ilaahi subxana wa tacala ilaa sideed iyo toban rasuul baa meesha lagu sheegay ilaa sideed iyo toban rasuul ayay aayadahana tilmaameen nabiyullahi ibraahim markii la sheegay baa waxaa la yidhi waxaanu u hibaynay isxaaq iyo yacquub yani isxaaq waa wiilkiisii yacquubna awowguule oo isxaaq baa dhalay intuu noolaa baa loogu bishaareeyey yani way da-oobeen oo duq buu ahaa nabiyullahi ibraahim calayhi salaam xaaskiisuna waa ti iyaduna da-d ahayd saara marka ayagoo da-a baa yaa la siiyey isxaaq waa ka qisadiisi ogagaan doonto malaaigtu bishaaradiisi iyadoo xambaarsantahay u timid markay malaaigtu usii socotay qowmu luut inay soo halaagto ayay sii martay nabiyllahi ibraahim calayhi salaam markaasaa bishaaro waxaa loo geeyaya wiil caliim ah kuu dhalan doona waa nabiyllahi isxaaq calayhi salaam wa min waraai isxaaqa yacquub baa layidhi weliba wiil buu dhali doonaa isaguna yacquub la yidhahda marka wuu soo gaaray nabiyllahi ibraahim intuu noolaa baa isxaaq intuu guursaday baa yacquub dhashay saas maana marka sababta wiilashan loo siiyey qiimaha badan ee kulligood wada hanuunsanee wada nebiyada ismaaciillan isagaa dhalay waxay ahayd ilaahay dartiibuu tolkii iyo dhulkii uu ku dhashay uga tegay falama ctazlahum wama yacbuduuna min duuni illah wahabna lahu isxaaqa wayacquub waa macna ilah subxana wa tacala yani ilaahay dartiibu wuxuu uga tegay dhulkuu ku dhashay dadkii uu la dhashay yani waxa weye deegaankiisii ilaahay dartiibuu uga hijrooday saas maana markii alla dartii loo dhigay ayuu uga hijrooday maanaa ilaahay bedel fiican buu siiyeyo yani dad ka fiican dadku ka tegay yuu ilahay siiyey subxana wa tacala wiilasha nabiyada yuu rabbi siiyey subxana wa tacala kulligood waan hanuuninay bu rabbi subxana wa tacaala yani yacquub iyo isxaaqba waan hanuuninay waxaa kaloon hanuuninay ibraahim hortii nebi nuux calayhi salaam ila nuux aa ka horreeyey ayib caruurta nuux waxaa laga hanuuniyey qaar fara badan baa laga hanuuniyey hanuunintan hadda waxaa laga wadaa risaalada iyo ilahay inuu rasuul ka dhigtay subxana wa tacala waxaa ka mid a caruurtaasi la hanuuniyey oo nuux caruurtiisii ah daawuud nebi daawuud calayhi salaam iyo sulaymaan iyo ayuub iyo yuusuf iyo muusa iyo haaruun iyo zakariye iyo yaxya iyo ciisa iyo ilyaas ismaaciil iyo yasac iyo yuunus iyo luut sideed iyo tobankaa nebi markii lagu daro nebi ibraahim oo qisadu ka soo bilaabatay ayaa meesha lagu sheegay macnaha ayib marka wa min duriyatihi wa min duriyatihi damiirkeedu yay u noqonaysa ma nebi ibraahim bay u noqonaysaa maxaa yeelay qisadu isaga ka hadlaysa isagaa laga hadlaya sidaa culimada qaar baa odhanaya taa waxoogaa waxaa diidaya nebiyada meesha lagu sheegay waxaa ku jira nebi nuut nebi nuutna ibraahim ma dhalin walaalkii baa dhalay baa la dhaha adeer yaxubu habeeni muusan dhalin sidaas daraaddeed baa waxaa fiican in damiirka loo celiyo nebi nuux wa min duriyatihi maxaa yeelay isagaana xagga sheegitaanka kaga dambeeyey nebi ibraahim marka labaadna intan soo socoto oo dhan isagai carruurtiisa soo hoosgelaya marka iyadu ishkaal ma yeelanaysa maana saas weyan wa min duriyati marka duriyatu nuux wey marka saas weyan rabbina subxaana wa tacala qur-aanka wuxuu ku sheegay nebi nuux iyo nebi ibraahim wixii ka dambeeyey oo rasuul iyo nebi lasoo diraba carruurtoodan bay ahaayeen risaaladiiy kutubta kama baxsaneed walaqad arsalnaa nuuxa waibraahiima wajacalnaa fii duriyatihima alnubuwata wlkitaab nebi nuux waa abulbashar ithaani markii duufaanku dhacay oo makhluuq bini aadamka la halaagay kadib mar labaad bini aadamku wuxuu ka farcamay oo aabbo u noqday nebi nuux lagama leexdo nebi nuux nebi nuux baa lasii maraa nebi nuux ka bilaabata caruurtiisay ahaayeen wixii nebiyada laga dhigay marka nebi ibraahim baa ka dambeeyey nebi ibraahim markuu yimid nebi ibraahim ayay wixii rasuul ka dambeeyey oo dhan isagay ku abtirsadaan oy maraan macna nebiyadii reer bani israa'iil isagay ku wada abtirsadaan nebiyadii carabta sida nebi ismaaciil oo kaleeto rasuulkeena sal lay waslam waddanka carabta laga soo diray yani waxa iyaguna ku abtirsadaan nebi ibrahim bay ku abtirsadaan waa saas maana marka wa min duriyatii laakiin markii la fiiriyo yani waxa weeyaan asbaab dhowra duriyatii nuux wey wa tilka midaasi xujatuna xujada nebi wey aataynaaha waanu siinay xujada xujadaasoo aataynaaha aanu siinay ibrahima ibrahim aan siinay calaa qowmi qowmkiisa dushiisa narfacu waanu kor yeeli darajaati man cid darajooyinkiisa nasha-u aan doonno cidaanu doonno darajooyinkiisaanu kor yeeliyo cilmiga xaggiisa iyo camalka iyo khayrka iyo jannada annagaan kor yeelinaya ina rabbaka rabbigaa xakiimun midkii falsawo oo cidda yani yani darajaadka koryeelidooda meeshay ku habboon yihiin ilahi subxana wa tacala xikmad ku le lama seegayo xuduu la maago caliimu weeye midkii cilmi badanoo yani xikmada iyo mawaaqicdeeda darajaadka iyo meesha ay ku haboon yihiin cilmigeedii buu le rabbi subxana wa tacala saas maa wax walba ogi wawahabnaa waanu hibaynay lahu ibraahim waxaanu u hibaynay isxaaqa isxaaq baanu u hibaynay wa yacquuba iyo nebi yacquub kullan way isdhaleene kullan midka mid la arko hadaynaa waan hanuurinay labadoodanba laba rasuul oo hanuunsan bay ahayd wa nuuxan nuuxna hadaynaa waan hanuuninay min qablu ibraahim hortii baanu hanuuninay ila wuu ka horreeyay nebi ibraahim wa min duriyatihi wahadaynaa waan hanuuninay min duriyatii nuux caruurtiisa xaalay ka mid yihiin waxaanu hanuuninay daawuuda daawuud baan hanuuninay nebi daawuud wa sulaymaana iyo nebi sulaymaan wa ayuuba iyo nebi ayuub wa yuusufa iyo nebi yuusuf wa muusa iyo nebi muuse iyo haaruuna nebi haaruun kulligood qisadoodu qur-aanka ku imaan wakadalika sidaasoo kale sida aanu qolyaha ugu abaalmarinay oo kale baanu najzii u abaalmarina ugu abaalgudnaa almuxsiniina kuwa sabafalo oo camalkooda hagaaji intan la doortay xulkii bini aadamkaa ilahay xushay subxana wa tacaala waxaa loo doortay waxay ahaayeen muxsiniin bay ahay muxsin kasta oo camalkiisa hagaajiyana sidaasoo kale ilahay ku abaalmarin hanuunin iyo wanaajiyo wazakariya iyo nebi zakariya la hanuuniyey xagg hore ku cafin wazakariya ayaan hanuuninay wa yaxya iyo yaxye iyo wa ciisa ciise ciise waa ina nuux xaggale haddaad ka fiirisana waa ina ibraahim dhankee buu ka yahay dhanka hooyo saas maana isagu dhanka hooyuu ka abtirsanay saas daraaddeed baa waxay u daliishadaan aayada aayadan u daliishadaan yacni gabadhaadu ama gabdhuhu carruurtay dhalaan adiga macnaha waxa weya way kugu abtirsan abtir ahaan macnaha waxa wey way ku maraan nabigu sal lay slam soo musamay wiilkiisii yani xasan ina ibnii hada ina bnii hada sayidun wiilkaygani waa sayid buu nabigu sal lay slam marka wiilkiisa gabadhiisaa dhashay nabiga sal lay slam sooma gabadhiisaa dhashay haddana wuxuu leeyahy waa wiilkeygii tanna waa sidoo kaleo nebi ciise nuux iyo ibraahimba wuxuu ku galaa oo kaga abtirsadaa xagga hooyo ibnu maryam wey maryam haddii la dhaafaso aabba u gudbi mayso bintu cimraan bay noqonaysa cimraan baa marka wuxuu ku abtirsanaya macnaha yani nebi ibraahim iyo nebi nuux umaraya macnaha wa ciisa iyo ciise ayaanu hanuunay wa ilyaasa iyo ilyaas kullun dhammaanna min asaalixiina kuwa suusuuban bay ka mid yihin ilahay subxana wataala adoommadiisa fiifiican bay ka mid yihin wa ismaaciila ismaaciil baanu hanuuninay walyasaca iyo nebigaa yasac laydhaha isma- nebi ismaaciil walyasaca iyo yasac walyunusa iyo yunus waluutan iyo nebi luut kulligood waanu hanuuninay wa kullin dhammaan fadalnaa waanu dheeraad siinay cala alcaalamiina uunka dushiisaanu dheeraad ka siinay makhluuqaadka kaleo dhan bay la dheeryihiin isag la dheeryihiin oo waa rasul ilaahay doortay subxana wa tacala saas weyaan wa min aabaaihim xaggii horay ku xidhantahay weli wa hadaynaa waan hanuuninay weye min aabaa'ihim aabbayaashood baanu qaar ka mida hanuuninay wa duriyaatihim ubadkooda qaarkood baan hanuuninay wa ikhwaanihim walaaladood baan wax ka hanuuninay wajtabaynaahum waanu dooranay oo wahadaynaahum waanu hanuuninay ilaa siraatin jid xaggii baan ku hanuuninay mustaqiimin oo toosan dalika kaasi dalika kaasi hudallahi hanuunintii ilahay wey yahdii wuu hanuuninii bihi hanuunkaas man yashaau ciduu doonuu ku hanuunin oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a walow ashrakuu hadday wadaajin lahaayeen oo ilaahay iyo makhluuqiisa wax isugu dari lahaayeen la xabita wuu buri lahaa canhum xaggooda maa shaygii kaanu ahay yacmalna kuwa samay camalkoodo dhan baa daadan lahaayo buri lahaa wy ayaga keliya ma ah wuxuu kaloo ilaahay uu hanuuniyey yacni caruurtoodii rusushaa sideed iyo tobankee lasoo sheegay ubad ay dhaleen oo la hanuuniyey baa jira yacni waxaa kaloo la hanuuniyey aabbayaashood waalidkoodii dhalay waxaa kaloo la hanuuniyey walaaladood la dhashay wa intaasoo dhan buu ilaahay doortay subxaana wa tacaala jidkii toosnaa ee tawxiidkana ilahi waa ku hanuuniyey subxana wa tacala wahadaynaahum ilaa siraatin mustaqiimin jidkaa toosani waa jidkii nebi aadam maalinkuu adduunka yimid ilaa nebi maxamed oo ugu dambeeyey sal alay waslam jidkay rusushu ugu baaqda way khalqiga ugu yadhow oo waa dariiqa tawxiidka iyo ilaahay keligii lagu xidhmo loo hogaansamo saas way macnaha jidkaasay kulligood wada hayeenoo dad isku gurubo isku kooxay ahaayeen taasi waa hanuun ilahi baa leh dalika kaas lasoo sheegay huda allah waa hanuuninta ilahi yahdii bihi man yashaau lilcibaad ilaahay baa cidduu doono addoommadiisa ka mida hanuuniya ilahay baa la maaya subxana wa tacala la doonta doonidiisayna ku xidhanta saas weyaan intaa la soo sheegay iyo intaa qaraabadoodaa iyo makhluuqaad kaloo fara badanba doonidiisu ilahay ku hanuuniya kuusan dooninna ma hanuunayo macna ayib waxaa la yidhi marka rusushaa iyo nebiyadaa la soo sheegay hadday shirki la imaan lahaayeen oy ilaahay iyo addoommadiisa wax isugu dari lahaayeen camalkay la yimaadeen oo dhan uu baabi'i lahaa halbacalugisa noqon laha maxaa yeelay shirki baa meesha soo galay shirki meeshuu soo galay waa inuu burburiyo saas maana leanna riddaa imaanaysa arrinkaasi waxay la mid tahay sida aayadda qur-aanka rabbi subxana wa tacaala uu leeyahy walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin nebiyow adiga waxaa lagu waxyoonaya rusushii kaa horraysayna loo waxyooday haddaad ilaahay iyo addoommadiisa wax wadaajisood wax isugu darto camalkaaguu buri kuwa khasaaray baadna ka mid noqon baa la leeyahy waa nabig ale salawatu rabbi waslamu aleh halkana waa rusushii oo dhan oo laisku qabtay intaa lasoo sheegay oo dhan waxaa la yidhi walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun yani male wax la yidhaahdo yani turid male mar hadduu shirku meesha soo galo kanaa rasuul ahaa kanaa malag ahaa kanaa weli ahaa kanaa sheekh ahaa kanaa caalim ahaa ma yaqaan kanaa saalix aha oo cibaado badna ma yaqaan arrinkaasaa laynoo muujinayaa wailaa rususha ilaahi subxana wa tacaala shirki ka dhici maayo nebi maxamedna shirki ka dhici maayo rusushana shirki ka dhici maayo laakiin dadka loo duurxulaya hadalku u dhacayo waa inaga oo shirkigu ka suuroobo ka dhici karay walow ashrakuu baa layi waa shardi shardi weeyaanoo shardiguna sidiisaba inuu dhacay yani laazim maaha waxyaaba waxaa shardi laga dhigaayo loo isticmaala shardi ahaan ayna xataa aan dhici karin marka haddii la yidhi rususha haddaad shirki la timaadaan ma waxaa laga fahmayaa inay rususha shirki ka dhici karo maya waxyaala aan dhici karaynin baa shardi laga dhigaayo hadday saa noqoto la yidhahda sida ilahi subxana wa tacala u ley o kaleeto qul in kaana lilraxmaani waladun haddii allaha naxariistale ugu sugnaado ilmo hadduu lahaan lahaa miyuu lahaane maya shardiga laga dhigayaay lagama fahmayo inuu shaygana dhici karo saas mana law kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadata oo kale haddii samaawaadka dhexdooda ilaahyo fara badan ay jiri lahaayeen way fasaadi lahayen ma inay jiri karaan baa laga fahmaya maya tanna waa sidoo kaleo walow ashrakuu hadday shirki la yimaadaan la imaan maayaan wy maana laakiin kaba soo qaad ka soo qaad hadday dhici lahayd inay shirki la yimaadaan wax camaloo u ooli lahaa ma jiro khalaas halbacaamulisay buu noqon laha wixii ay la yimaadeen khayr oo dhan waa burburi laha ayib hadalkaasi marka aduu kuu dhacay adiga ayaa lagula jeedaayo waxa weeyaan waysha gawrac dibigu ha ku qusqaato haddii rusushii sida loola hadlayo oo la leeyahay haddaad shirki la timaadaan way idiin dhammaatay soo inaga inaan ku kuursanno mahma oo shirki ka fogaano oon iska durkinno shirki inaynaan u dhawaanin inaga laynoo jeeda macna saasaa la doonay wa min aabaaihim waxaanu hanuuninay min aabaaihim aabbayaashood ayaanu hanuuninay xaggooda ama qaarkood wa duriyaatihim iyo carruurtooda iyo ubadkooda wa ikhwaanihim iyo walaalooda wajtabaynahum waanu hanuuninay wahadaynaahum waanu wajtabaynaahum waanu doorannay wahadaynaahum waanu hanuuninay ilaa siraatin jid mustaqiimin oo toosan dalika kaasi huda allah hanuunintii ilahay yahdii wuu hanuuninayaa bihi isaga man yashaau ciduu doonu ku hanuunin oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid walow ashrakuu hadday wadaajiyaan hadday wadaajin lahaayeenoo ilaahay ay addoommadiisa waxay sugu dari lahaayeen la xabita way buri lahayd canhum xaggooda maa kaanuu waxay ahay yacmaluuna kuwa sameeya ayay ka buri lahayd waxay samaynayaan wuu buri lahay oo camalkooda waa baabi'i lahaa wy maana marka waxaad ka garan kartaa salaadii ku anfici mayso soonna ku anfici maayo xajna ku anfici maayo sadaqana ku anfici mayso iyo sakatoona haddaadan shirkiga iska ilaalin sheekh hebelow iyo awow hebelow iyo jinka aada caabudayso iyo jiilaani iyo yawayso haddaadan iska ilaalinin salaadaada waxba kama jirto soonkaagana waxba kama jirto cibaadaadkaagana waxba kama jirto ilaahu mu wejinkula dhawaada saad ugu dhulka ugu hayso safka hore weligaaba ku jiro shardi wey waxan asaas ilaahay oo dheewe tiib ilaahay qotomiye wey haddaadan middaa ilaalinin waxbaa is lugooy lugooye wey waxaa macana mar rusushaad ka fiicanta ma nebi maxamed baad ka fiicanta saasaa loola hadlayaa shirkiga iska jira waxba wadaadigiisan kuu malmaluuqina kuu qurxinine shirkigan ilahay ka digay subxana wa tacala faraha kala bax ka haddaad doonaysa inay wax kuu dhigmaan oo ilahay agtiisaan wax ka hesho subxana wa tacala ulaaئika اladina aataynahum اlkitaba wاlxukma wاlnubuwa fain yakfur biha haulaءi faqad wakalna biha qwma laysuu biha bikafiriin ulaaika kuwaas aladiina kuwi aataynaahum aanu siinay alkitaaba kutubta aan siinay wlxukma xugum aan siinay kala saari dadka la kala saaro loo kala garsooro wاlnubuwata nebinimo aanu siinay wey fain yakfur hadday kufriyaan biha arrimaha saddexdee lasoo sheegay waa kitaabka iyo xukumka iyo nebinimada in yakfur hadday kufriyaan bihaa madkuuraadka la soo sheegay haaulaai kuwani hadday ku kufriyaan waa kuwii gaaladii nabiga la joogtay sal lay slam carabta ah kuwani hadday ku kufriyaan faqad wakalnaa waan wakaalanay bihaa arrimaha waxaan u xilsaarnay oon u wakaalanay qawman qowm baan u wakaalanay qowmkaasoo laysuu aan ahayn bihaa arrimaha bikaafiriina kuwa ku kufrinay ulaaika kuwaasi aladiina kuwa wey hada allahu ilaahay uu hanuuniyey ee fabihudaahum hanuunkooda iqtadii nabi maxamed oo ku dayaalay qul waxaad tidhahdaa laa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi waxyiga dushiisa idinku weydiisan maayo ajran wax ujuura in huwa maa huwa ma ahaanin waxyigu ilaa dikraa waana mooye wax kale ma aha lilcaalamiina uunka la waaninay kuwaa la soo sheegay sideed iyo tobanka rasuul ee laga soo sheekeeyey arrinkooda laynoo soo sheegay waa kuwii kitaabka la siiyey xukumka la siiyey oo dadka inay u kala garsooraan nebinimadana la siiyey kuwaasi waa rasushii ilaahay iyo ambiyadii iyo weliba muluk kuwa nebiyana ahaa boqorrada ahaabaa ku jirta sida sulaymaan iyo nabiyullaahi daawuud iyo saas way macana hadday marka kuwan kula jooga nebi maxamedow gaaladan carbeed hadday ku kufriyaan oy diidaan kutubta ilaahay soo deji rusushuu soo diray hadday arrimahaa diidaan kuwa aan diidaynin ayaanu u xilsaarnay barbiri subxana wa tacala waxba iyaga lagu fali maayo man diidadooda iyo kukufrintoodu iyaguma dhib qolo kaleeto oo ka fiican buu ilahi subxana watacala hawlahan u xisaaraya oo markaana iyagu qaadan oo guddoomi oon ku kufriyay yayihiin kuwaas kuwaasi waxa weeyaan waa muhaajiriintii iyo ansaartii nebi maxamed saxaabadiisii iyo dadka ilaa qiyaamadu intay ka imaanayso jidkooda hayee raacaya ee kitaabka qaadanaya sunnada nebiga qaadanaya kuwaas wey kuwa la leeyahay faqad wakalnaa biha qawman laysuu bilaysuu biha bikafirin kuwa aan ku kufriyaynin waa dadkaa qaatay wey maana waktigii nebiga dadkii qaatay awsiya khadraj muhaajiriintii soo hijrootay dadka ka dambeeya jidkooda qaaday kuwaasaan uxilsaanay barbari subxana wa tacala marka idinka waxba laydinku bali maayo wey maana waxaa nabiga lagu yiri sal lay waslam rususha magacyahooda lasoo sheegay waa kuwa ilaahay hanuuniyey ee nebi maxamed oo hanuunkooda ku dayo racbal iyo hanuunkooda ku dayo saas way macanaha yani jiidkay mareen mar baa la leeyahay ummaddana iyaduna nebigay raacay salawatu rabbi wasalaamu caleyh cabdullahi bni cabbaas baa waxaa la weydiiyey yani hal fii saad sajda baa leeyahay suuratu saad sujuud ma ku jirta markaasaa wuxuu yidhi wuxuu akhriyey aayaadkan haddaan soo marnay laga soo bilaabo wawahabnaa lahu isxaaqa wayacuub ilaa halkan laga soo gaadho fabihudaahu muqtadi intaasuu akhriyay markaasuu wuxuu yihi nebigiinu wuxuu ka mid yahay yani waxaan ujeedaa nebiga sujuuday oo aayaddu ay sheegtay suuratu saad inuu sujuuday oo nebi daawuud calayhi salaam wuxuu ka mid yahay nebiyada meeshan magacooda lagu soo sheegay magacooda marka la sheegayna rabbi uu ku yidhi ulaaika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi nebiyada nebi maxamed ku daya la yidhi buu ka mid yahay sidaa daraaddeed waa in la sujuudo macnaheedu waxa weeyaan rusushii jidkoodii baa nebiga mar la leeyahy salawatu rabbi waslamu caleyh innaguna nebi maxamed baynu raacsanahon daba joognaa innaga lafteenna amarkaa waan qabnaayo ummadda rusushaa jidkay mareen mar baa la leeyahy kooxdaa ilaahay doontay subxaana wa tacala jidkay mareen mara oo ha khilaafin oo ha gara marin wy maana ulaaika kuwaasi aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kutubtii aan siinay walxukma iyo xukm dadka la kala xukumo waalnubuwata iyo nebinimo aanu siinay fain yakfur hadday kufriyaan bihaa kuwaa lasoo sheegay arrimahaa saddexdee lasoo sheegay hadday ku kufriyaan haaulaai kuwani waa ree maka faqad wakalnaa waanu wakaalalnay bihaa aayadaha arrimaha lasoo sheegay saddexda kitaabka iyo xukunka iyo nebinimada faqad wakalnaa waan wakaalalnay bihaa arrimaha waxaan u wakaalanay qawman dad baan u xilsaaroon u wakaalanay qowmkaasoo laysuu aan ahayn bikaafiriina kuwa ku kufriya bihaa arrimaha kuwa ku kufriya aan ahayn kuwa aan ku kufriyaynin oo qaadanaya baan u xilsaarnay ulaaika kuwaasi aladiina kuwa wey ulaaika waxay unoqonaysaa rusushii laga soo warramay magacyada lasoo sheegay ulaaika kuwaasi aladiina kuwa wey hada allahu alla uu hanuuniyey ee fabihudaahum hanuunkooda iqtadih ku daydaale nebi maxamedow qul waxaad tidhahdaa laa as'alukum idin weydiisan maayo macnaha waxa wey diinta aan idiin sheegayo wax hoolaa idinkagama cunow intan dambe saas wey maxaa yeelay haddii aan xoolo idinku weydiiso waa waad ku marmarsoonaysaa war maxaa diinta u qaadan weydeen bini aadamku waa bakaylo hadameen xoolo lalagaga rabo xoolaa lalaga rabaa xoolana ma bixinin sidaydaan saa ugu marmarsoonen waxba idinkama doonay waxa aan idiin wado waa shay qaali ah mabda qaaliya wey oo aan la goyn karinba hala iibiyo haddii laydhahda xataa aan la goyn karin laakiin maca daalika waxba laydinka siisan maayo bilaash ku hoyo bilaash ku hoyo qul waxaad tidhahdaa laa as'alukum idin weydiisan maayo calayhi calaa tabliiqi risaala risaalada soo gaadhsiintaan idin soo gaadhsiinayo iyo diintaan idiin sheegayo dusheeda idinku weydiisan maayo ajran wax ujuuraa xoola idinkagama rabo xoola ii ururiya idinma lihi wax igu siiya idinma lihi iga iibsada idinma lihi bilaash ku hooyo yani arrintan qaaliga in huwa waxaana wax idinku weydiisanayn waxa weeye in huwa maa huwa muusan ahaanin ilaa dikraa waana mooyaane lilcaalamiina uunka la waaninay waa wax uunkao dhan ka dhexeeyo ilaahay ku waaninay shaygaa uunkao dhan ilaahay ka dhexaysiiyo lagu waanintooda loogu talagalay anugu wax idinku weydiisan maayo anugu wax idinku weydiisan maayo wax idinkaga qaadan maayo sidaa u dheebaaday nabiga salawatu rabbi wasalamu caleyh wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi id qaaluu maa anzala allahu calaa basharin min shay wamaa qadaru llah alla maynan qadarinin xaqa qadrihi qadarintiisa yani u haboon qadarintiisa dhabta eh uu mudan yahay maynan qadarinin id waktiga qaaluu ay yidhaahdeen maa anzala allahu ilaahay ma soo dejinin calaa basharin bashar dushii kuma soo dejinin min shayin waxba kuma soo dejin hadalkaa markay dhaheen ilaahay qadarintii u lahaa mayna qadarinin qul waxaad tidhahdaa nebiow man anzala yaa soo dejiyey alkitaaba kitaab alladii kitaabkaasoo jaa uu la yimid bihi isaga muusa muuse uu la yimid nuuran isagoo iftiin ah wa hudan isagoo hanuunin ah linnaasi dadka kitaabka ayaa keeno soo dejiyey tajcaluuna waxaal aad yeelaysaan kitaabka isaga qaraatiisa waraaqa googo-an gaballo waraaqa idinkoo ka dhigaya waraaqahaasoo tubduunaha aad muujinaysaan oo wa tukhfuuna aad qarinaysaan kaiiran in badanoo ka midana aad qarinaysaan oo wa cullimtum waa laydin baray maa shay ayaa laydin baray lam taclamuu aydan garanaynin antum idinka walaa aabaa'ukum iyo aabayaashintoona yaa marka soo dejiyeyne qul waxaad tidhahdaa allahu alle ayaa anzalahu soo dejiy saas maana allahu alla soo dejiy uma kadibna markaasaa ugu jawaab darhum ka tag fii khawdihim dhexgelidooda dhexdeeda kaga taga yalcabuuna xaale ayay kuga ciyaarayn ayagoo ku dhex jira dhexgelidda iyo waxa ay mukhuuranayaan iyo baatilka kaga dhex tag bale macnaheedu waxa weye ayadu laba ra'yiba mufsiriintu way leeyihin qola waxay leeyihiin yuhuud bay kusoo degtay qaybta dambe aayadana waad moodaa inay sidaas tahay qolana waxay leeyihin waa sida ibnu jariir iyo ay rajaxayaan ibnu kaiir iyo kulliba ay rajaxayaan waxay leeyihiin aayaddu waxay kusoo degtay nimankii carabta ahaa ee nebigu sal lla alay wasalam ka dhashay ee gaalada ah qoladaas kusoo degtay oo iyagaa waxay rumaysnaayeen markii nebi maxamed sal alay wasalam uu u keenay ilahay diintiisii waxyigu u keenay waxay yidhaahdeen bini aadam ilahay waxma soo dhintay dheh uma dhihi karto malaa'ig buu ilaahay soo dirsadaaye bini aadan wax uma soo dhiibto tii baa marka lagala doonayay rabbi wuxuu leeyahay alla subxaana wa tacaala maynan qadarinin markay qadarintii uu mudnaa mayna qadarinin weynayntii uu lahaa mayna weynaynin markay yidhaahdeen alla subxaana wa tacaala bashar waxba kuma soo dejiyo arrinkaasu meel kaga dhac buu ilahay ku yahay subxana wa tacaala see buu meel kaga dhac ku noqonaya wuxuu ku noqonayaa ilaahay samaawaadkan intuu abuuray oo dhulkan goglay oo ku dhex abuuray bini aadamka ku dhex abuuray haddana inuusan wax xidhiidaba lala soo yeelanin oo rasuul ayaga lami iyagoo kale aan loo soo dirin oon xujada lagu oogini waa xikmad darro saas macna marka xikmaddii ilaahay bay meel kaga dhac ku tahay saas daraaddeed baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ka soo qaaday bini aadam rasuul aan ma soo dirin qadarkii ilaahay iyo weynayntu lahaa inaysan qadarinin ayb maxaa yeelay adiga haddaad intaad gurigan dhisto miaal ahaan tusaale ahaan walilahi matalu lacla guriga intaad dhisto aadan waxba ku qabsanin oodan kiraysanin oon lagu intifaacin oo saa kaga dhaqaaqdo miyaad dhamaystirinta mise waa dhumanta ma fahimta ma fahim sooma soo adigii meel kaga dhac kuguma ilaahay intuu kownkan dhisay muusan cidna usoo dirin oo rasuul soo dirsanin ilahay meel kaga dhac kuta mayna qadarin ilahay qadarintii uuna subxana dartoo waxaa la yidhi nebi maxamed waxaad dhahdaa kitaabkii nebi muuse la yimid ee hanuunka iyo iftiinka ahaa yaa soo dejiy ila way rumaysnaayeen nebi muuse inuu tawreed la yimid yaa kitaabkaa keenay kitaabkaasoo yahuudi ay ka dhigtay waraaqo qaraadiista waxaa la yidhahdaa waa gabalada ama qaybo yar yar oo waraaqa oo isku xirxiran marka waxay sameeyeen yahuudi waxay samaysay kitaabkii tawreedaha asalka ahaa bay ka soo guurinayaan oo gacantooda kaga soo qorayaan waraaqo yar yaroo googo-an bay ku qorayaan marka waraaqaha googo-anee qoran baa marka agtooda yaalla qaarna way qarinayaan qaarna dadkay tusayaan qaarka marka iyaga dabahood iyo maslaxadooda aan u adeegayn way ka qarinayaan dadka qaarka ay yani markaa isleeyihiin dan adduunyaa idinku jirtana bannaankay soo dhigayaan saas maana tajcaluunahu qaraatiisa tubduuna wa tukfuuna kaiirun wa anagu hadda masala waxa weeye ilahi subxana wa tacala kama dhige kitaabka qur-aanka inta meel la yska dhigay nin walba buug uu qaatay waxoogaa yaroo isaga dantiisa uu kaga soo qortay xoogaa dantiisa kusoo qortay nin walba intaa dantiisaabaa meel ugu qoran markaasuu dadka tusayo leya waata war maxaa sidan isana ugu shaqaysanaysa wa sidan tanaad tusaysa marka taasoo kitaabkii tawreedahu aad saa yeelaysaan yaa rabbi subxana wa tacala waxaa laydin baray waxyaabo badan oo idinkiiyo awoyadiintoona aydaan ogeyn haddii layidhahda yuhuud baa laga wadaa macnaheedu kitaabkii tawreedaha waxaa laydinku baray ama kitaabkan qur-aanka nebi waxa lagu soo dejiyey waxaa laydinku baray waxaydaan horay u aqoonin yaa soo dejiyey baa weli taagan marka qul man anzala alkitaaba baa weli taagan kitaabka tilmaamahaa leh yaa soo dejiyey haddii ilaahay uusan bashar soo dirsanin kitaabka ayaa muuse ku soo dejiyey jawaabtu waxa weeye allah qul illah adiguna taadu ka jawaabala nabiga sal lay slm allah soo dejiyey ku dhe hadduu ilaahay tawreed soo dejiyey nebi muusena soo diray kadib inaad dhahdaan ilaahay rasuul bini aadan uma soo dirsado tanna aad qirsantihiin waa kaafiya kala dheeri idinkii baa isduqaynaya idinkii baa isduqaynaya muuse wuu soo diray kitaab tawreeda wuu soo jiidibay nebi maxamedna markuu idin yimid waxaad kaga hor kala hortagteen oo ku caarideen bashar ilaahay ma soo dirsado so wax iska hor imaanaya maa marka saas wya marka waxa weeye qul illah sidaa markaad ugu jawaabto qashinkooda iyo baatilkooda ayagoo ku dhex jira kaga tag bale farxanka iyaga ilahay sudaa subxana wa tacala wamaa qadarullaha alla mayna weynaynin xaqa qadrihi weynayntiisa wamaa qadarullaha alla maysan qadarinin xaqa qadrihi qadar yani qadarintiisa qadarintiisa xaqa ee uu mudan yahay istaahilo mayna qadarinin id waqti bayna qadarinin qaalo ay dhaheen maa anzala allahu ilaahay muusan dejinin calaa basharin bini aadam dushiisa min shayin waxba muusan kusoo dejin qul waxaa tira hadalkaa markay yidhahdeen bay meel ku dha- meel ka dhaceen qul waxaa tidhahdaa man anzala yaa soo dejiyey alkitaaba kitaabki alladii kitaabkaasoo jaa uu la yimid bihi isaga muusa muuse uu la yimid waa tawreed eh nuuran isagoo nuur ah wa hudan hanuun ah linnaasi dadka u ah kitaabka ayaa soo dejiyey weli kitaabka tilmaamihiis baa la wadaa su-aashii waa taagan tago tajcaluuna waxaal aad yeelaysaan kitaabka nimankiinii yahuudda ahayo tajcaluuna waxaal aad yeelaysaan kitaabka qaraatiisa waraaqa gogo-an gaballo waraaqa ah xaal aad yeelaysaan ood ku qoraysaan waraaqahaasoo tubduunaha aad muujinaysaan wa tukhfuuna aad qarinaysaan kaiiran in badanoo ka midana aad qarinaysaan qaarna gadaal bay idinku qarsoon yihiin qaarna dadkaad tusaysaan si aad ugu daraysataan wa cullimtum waa laydin baray kitaabkii baa weli laga hadlaya wa cullimtum waa laydin baray maa shay baa laydin baray lam taclamuu aydaan ogeyn antum idinka walaa aabaa'ukum iyo aabashii aabayaashin doona kitaabkaasaa laydinku baray waxaydaan idinka iyo aabayaashin doona horay u aqoonin kitaabka tilmaamaha le yaa soo dejiyay ku dhan nabi maxamedu waxba jawaabta iyaga ha ka sugine qul waxaa dhahdaa allahu allah soo dejiyey ilahay baa kitaabkaa soo dejiyey hadduu alla soo dejiyey ka nebi maxamed uu watana isagaa soo dejiyey marka isku meel mariya laba shay oo isku minaha kala qaadine meel wada mariya way macnaha uma kadibna hab sidaa markaad ku dhahdo daruhum ka tag fii khawdihim yalcabuuna xaala ay yihiin kuwa ciyaaraya fii khawdihim dhumbashadooda iyo dhexgelidooda gudaheeda yani khawdka waxa la yidhahda waa mukhuurashada biyaha la mukhuurto laakiin hadda waxaa laga wadaa yani caqiidada xun iyo hadallada xunxunka iyo mabda'a xun ayagoo mukhuursan oo ku dhex jira oo ciyaaraya kaga tag bale saas ku dhaaf baa la nabi sal lay sl faraha ka qad adigu intaa gudo ka dayna iskaga dhaca saas wa hada kani kitaabun kitaab wey qur-aanka loo yidhi wa hada kani kitaabun kitaab wey kitaabkaasoo anzalnaahu aan soo dejinay mubaarakun kitaabkaasoo barakaysan musaddiqun kitaabkaasoo rumaynaya alladii kitaabkii bayna yaday hortiisa ah kutubtii hortii ahayd buu rumaynaya walitundira waanu soo dejinay maxaan usoo dejinay walitundira baan usoo dejinay inaad digto daraaddeed umma alqura degmada yani degmooyinka hooyadood degmooyinka magaalada asalka u ah inaad ugu digto iyo waman cidda xawlahaa magaalada hareeraheedaba labadaba inaad ugu digto wladiina kuwa yuminuuna rumaynaya bilaakhirati aakhira kuwa rumaysanay yuminuuna way rumaynayaan bihi qur-aankay rumaynayaan wahum iyaguna calaa salaatin salaadooda dusheeda dusheeda salaamahooda dushooda yuxaafiduuna kuwa ilaalinayo xifdinayo kitaabka qur-aanka iyo kitaabkii tawreed ahaa ee nebi muuse lagu soo dejiyey baa isu tilmaamo eg nuur iyo hanuun iyo iftiin iyo inta badan tilmaamaha laga bixiy waa isu egyiin kani waa kitaab waa qur-aankan aan soo dejinay bu rabbilah subxana wa tacala meel kale kama imaan waa barakaysan yahay oo khayrkiisaa badan mubaaraka waxa la yhaha shaygii khayrkiisu badan yahy adduunkana khayrkiisaa badan aakharana khayrkii intiisii badnaa baa lagu gaadhay marka waa barakaysay inuu barakaysaya waxaad ku garanaysaa nabigu wuxu uhi sal lay wasalam xaraf ka mida ruuxii akriyaay toban ajir baa loo qoraa xarf laa aqulu alif laa miim xarfun walakin alifun xarfun wa miimun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarfun alif laa miim haddaad akrido soddon ajir baa lagu qoraya maxaa yeelay alifku waa toban laamkuna waa toban miimkuna waa toban weligaa khayr ka badan miaad baraka ka badan miaad bal suuradan markaad akrida ka warran baqaro kale markaad akrida ka warran khayrku xaggee jooga markaad khatimtana ka warran qur-aanka o dhan ma dhamayso ya waa waxaan la gaari karin marka mubaarakun waa mid khayrkiisa la badiyey oo barakadiisu aad u badan tahay kitaabkan musadiqu ladii bayna yadayhi kutubtii ka horraysayna waa rumaynaya waata hadda tawreed buu ka hadlayay tawreed buu difaacaya injiil buu ka hadlaya injiil iyo tawreed wixii ku taalay oo isaga abaa iyo imaanshihiisa baa markhaati kaca tawreedi inay run ahayd injiilna run ahayd isagaa noo sheegay isagaa yidhi yani kitaabkaasi xaq bay ahayd rusushaas loo soo dhiibana xaq bay ahayd isagaa noo sheegay kutubtii odhan marka rumaynaya iyo rusushii ka horraysay waxaa loogu soo dhiibay nebi maxamed loogu soo dejiyey sal alay wasalam oo kitaabka loo soo dejiyey nebiyow inaad ugu digto umma alquraa umma alquraa waa maka umulqura baa la yidhahdaayo waxaa laga dhigay yani magaalooyinka kale adduunka ku yaallo oo dhan inay iyadu asal u tahay inay hooye u tahay macnaha inta kalena ay carruurteeda yihiin makada inaad inaad maka ugu degto dadkeedaa laga wadaay iyo waman xawlahaa inta hareeraheeda oo yaa hareeraheeda adduunkao dhan baa hareeraheeda sooma adduunkao dhan baa hareeraheeda marka waxa wey waman xawlahaa waxaa soo gelaya adduunkao dhan baa soo gelaya maxaa yeelay haddaad dhinac walba ka aado adduunku dhinacyahanku maka ka jira macna marka ummul quraa saasaa loo yidhiyo asal weeyaan oo magaaladani waa magaaladii laga aasaasay masaajidkii ugu horreeyay dhulka laga taago ayadaa marka asal u ah degmooyinka iyo magaalooyinka iyadaa asal u ah magaaladaas si aad ugu digtaalaya nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh iyo inta hareeraheedoo adduunweynihii kala kuwa aakhara rumaysanay qur-aanka way rumayn salaadoodana way ilaalinayaan barbir subxana wa tacala nin aakharo rumaysan oo aakharo wax doonaya oo aakharo inay jirto rumaysan una diyaargaroobaya qur-aankan inuu rumeeyo waa ku qismay nebi maxamed inuu raacana waa ku qismay laakiin ninka diidaya waxa wey waa ninkaan aakharo rumaysnay saas salaadiisana aan dan ka lahayn oo ayna wax weyn ballahay saas hada kani kitaabun kitaab wey kitaabkaasoo anzalnaahu aan soo dejinay mubaarakun kitaabkaasoo khayrkiisa la badiyey musadiqu ladii kii rumaynaya kitaabkaasoo musadiqu ladii kii rumaynaya bayna yaday hortiisa ah kutubtii ka horraysayna rumaynaya walitundira inaad digto daraaddeed baan usoo dejinay umma alquraa magaalooyinka hooyadooda ama asalkooda magaalada asalka u ah taa inaad ugu digto dadkeeda laga wadaa degan iyo waman cidda xawlaha umulquraa hareeraheeda hareeraheeda degmooyinkii magaalooyinka kale iyagana inaad ugu digto od gaarsiiso saas man wladiina kuwa yuminuuna rumaynaya bilaakhirati aakhara kuwa rumaysani yuminuuna way rumaynayaan bihi kitaabkanay rumaynayaan wahum iyaguna calaa salaatihim salaadooda dusheeda yuxaafiduuna kuwa ilaalinaya wey arkaanteeda iyo waktigeeda iyo yani waxa waajibaadkeeda iyo faraaidteeda ilaalinayaan oo ma dayacayan wey man wman adlamu miman iftara cala allahi kadiban aw qaala uuxiya ilaya walam yuuxa ilayhi shay bini aadamka qaar ka mid a oo dhib badan baa meesha laga hada waman adlamu yaa ka gardarro badan minman cid yaa ka gardarro badan iftaraa abuurtay cala allahi alla dushiisa kadiban been ku abuurtay aw amase qaalan yidhi uuxiya waa la waxyooday ilaya anigaa la ii waxyooday xaal lam yuuxa aan loo waxyooday ilayhi isaga shay waxbaan loo waxyooday si waxba loo waxyooni buu leeya waa lai waxyooni yaa ka gardarro badan waman cid yaa ka gardarro badan qaala yidhi sa unzilu waan dejini mila maa shay mid la mida anzala allahu ilahi u soo deji kii ilaahay soo dejiyay mid la midaan dejin karaa ninka yidhi yaa ka gardarro badan walaw taraa haddaad arki lahayd id waktiga aldaalimuuna daalimiintu fii khamaraati lmawti mawdka shidooyinkiisa ay ku dhex jiraan geerida shidooyinkeeda iyo sakaraadkeeda markay ku dhex jiraan haddaad arki lahayd walxaal almalaa'ikatu malaa'igtiina baasituu aydiihim gacmahooda kuwa fidiyey ay yihiin qaa'iliina ayagoo lebay gacmaha fidiyeen qaa'iliina xaalay malaa'igtu leeyihiin akhrijuu bixiya gaaladii bay ku leeyihin akhrijuu bixiya anfusakum nafafyaalkiina soo saara alyawma maanta ayaa tujsawna laydin abaalmarin cadaaba alhuuni liidnaanta cadaabkeedii baa laydinku abaalmarinaya liididda cadaabkii idin liidi lahaa baa laydinku abaalmarin bimaa kuntum ahaanshihiina sababteed baa laydinku abaalmarin taquulu aad ahaydeen taquuluuna kuwa yidhaahda cala allahi alla dushiisa hayra alxaqi xaq waxaan ahayd wa kuntum ahaanshihiina sababtii aad ahaydeen tastakbiruuna kuwa iska weynaysiiya can aayatihi ilahi aayaadkiisa kuwa iska weynaysiiya dhowr ruuxoo aada u gardarro badan oo wax ka gardarro badan aysan jirin buu ilahi aayadda ku sheegay ka koowaadi waxa weeye waa mid yidhi ilaahay dushiisa ku been abuurtay waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban ilaahay buu masadiday wuxuusan waxaan jirin buu dusha ka saaray matalan wuxuu yidhi ilaahay waxaa jira cid wax la wadaagta waa masabid ilaahay caruur buu yeeshay waa masabid ilaahay baa isoo dirsaday isagoo ku soo dirsanin waa masabid yacni dadka noocaasa ilaahay ku been abuurtay cid ka gardarro badan ma jirto hawlayna lahayn bay lafaraha la galeen kooxda labaad waxa weeye waa mid leh isagoo loo waxyoonin oon ilaahay xaggiisa waxba looga soo sheegin buu wuxuu leeyaha waa la ii waxyooday uuxiya ilaya walam yuuxa ilayhi shay wuxuu leeyaha waa la ii waxyooday waxbana looma waxyood nebi baan ahay buu leey nebinimuu sheeganay sidii musaylimat lkadaab musaylimat lkadaab iyo yani duleyxat lasadi iyo inkastoo macnaa wax way dib ka noqday raggii nebinimada sheegtay ee yidhi waa la ii kimaadaa oo xagga ilahay baa wax la iiga keenaa oo waa la ii soo waxyoodaa kuwal ilaahay baa isoo dirsaday oo wax iisoo dhiibtay dulmi ka weyn ma jira iyo gardara ka weyn maxaa yeele dhibka ka dhalan kara bal adigu suurayso dhibka ka imaan kara inaad adiga oo waxba laguu sheegin aad tidhahda ilahay baa wax iisoo sheega ood addoommadii magaca ilaahay ku sirto oo aad fasaadiso iyadana waa arrin alisabalow cid ka dulmi badan ma jirto waxaas midka saddexaad ee ugu dulmi badan uu yahay mid odhanaya waxaan soo dejinaya wixii ilaahay soo dejiye mid la mida qur-aankaoo kale aan keeni karaa buleey qur-aankaoo kale waan soo dejin karaa saasuu leeyahay kaas isagana wax ka dulmi badan ma jiro ayagaa ku doodi jiray carabta oo gaaladu waxay odhan jireen yani waidaa tutla calayhim aayaatuna qaaluu qad samicnaa law nashaau laqulna mila hada bay dhihi jire haddaan doonno annaguba kanoo kale waan dhihi karna maxamed wuxuu la yimi annagu waan keeni karna oo keenaaba lagu yidhi bay keenaan waa war min carabi yani labadaa ku yaalaan wuu iska hadli wuxuu doonu sheegi karaa sheegashada bini aadamku waa u fududa laakiin markii lala dhinaanmiriyo xaqiiqada lala gaadhaayo tabartiisaa loo tegi waxaa lagu yidhi iska dhaafa isagoo kalean keeni karnaaye xataa suuradda ugu gaabar mid lamida keena ilaa maantuu taagan yahay taxadigaas caartii la yidhi ilaa hadday taaganta yaa keeni kara wax keeni kara ma jiro marka nin kale qur-aankaoo kalean dejin karaa oo kii ilaahay la yimi mid lamidaan la imaan karaa asagana cidina kama dulmi badna arrin meeshana haddaad arki lahaydeen waad la yaabi lahayd arrin la yaab leh oo maxay tahay haddaad arki lahayd kuwa daalimiinta markii sakaraatulmowtku ku yimaado oo mawdka shidooyinkiisa iyo dhibaatooyinkiisa ay ku dhex jiraan malaa'igtuna ay gacmaha soo fidsato oo maxay gacanta u fidsanaysaa malaaigtu way garaacaysaa macnaha garaacistooday gacmaha u fidsanaysa walow taraa id yatawafa aladiina kafaruu lmalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum waadbaarahum wejiga iyo dabooyinkay ka garaacaysa malaaigti markaasaa waxay leeyihiin malaaigtu leedahay akhrijuu anfusakum naftiina soo saara soo bixooyaa naftaada laleeyahy yani xadiiska nabigaa fasiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh markii malaa'igtu ay u timaado nafta xun ee daalimadda ah oo isdul yimaadaan inay qaadaanna ay doonayaan naftii waxay ku odhanayaan yaa ayatuha nafsu lkhabiifatu fi ljismi alkhabiisi naftan xunay jidhka xun ku jirtaay waxaad usoo baxdaa ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabtiisa usoo baxda markaasay cararaysaa jidhkay ku kala carari markaasaa waxaa la bilaabayaa in la garaaco dabada iyo wejigaa laga garaacay markaasaa la leeyahy soo bax xoog baa lagu soo dhufanaya marka markaa way midda aayadda tilmaamayso malaa'igtu gacmahay fidinayaa laleeyahay fidintu waa garaacis naftii gaalka ama daalimka oy xoog kusoo saaraya amaa ruuxa muuminka naftiisa markii soo bax la yidhaahdo sidii biyo caadiyo weel laga shubay oo kaleto si tartiiba usoo baxaysa sida xadiiska nabiga kusugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeele iyada waxaa laleeyahay naftii ficlayda jidhka fiican ku jirtay naxariis ilaah iyo jannadiisa iyo khayr usoo bax tartiib bay soo raacay marka marka taa weye midda aayaddu tilmaamaysa waxaa laleeyahay naftiina soo bixiya weliba intaa keliya meehe maanta ayaa waxaa laydinku abaalmarinayaa dullaynta cadaabkii idin dullayn lahaa maanta laydinku abaalmarinaya oo maxaa yeelay maxaanu ku mudanay yacni ilaahay baad ku been abuuran jirteen oo waxaan gar ahayn baad dushiisa ku sheegi jirteen aayadaha ilaahayna aayadaha ilaahayna waad iska weynaysiin jirteenoo waad ka kibirteen labadaas sababood ayaa cadaabkan maanta idin dulleeye laydin marinaya xaaladaa haddaad arki lahaydeen walow taraadii baa taagan arrinkaa haddaad arki lahaydeen wax la yaab baad arki lahayd wax laga naco oo la sheegi karin oo lagama warrami karin af maanta aan laguma sheegi karin ayaad arki lahaydeen bu rabbila subxana watacala macnaha lowda jawaabteedii waa la gooyey waxaana loo gooyey waxana wax laga warrami kara ma ahayd saas wax laga warrami kara maaha maanta magaalada waxa ka dhacay dad ogaan lahayd maba ka sheekayn karaba soo ma dhaha maanta waxa dhacay dad ogaan lahayd war maxaa dhacay lagamaba sheekayn karaba yani arrinka arrin culusa soma saas nimankaasi dhibaatada haysata marka nafta laga qaadayo wax la sheegi kara ma ilahi baa gara subxana watacala saas wey macana waman adlamu yaa ka dulmi badan minman cid yaa ka dulmi badan oo ka gardarro badan iftaraa abuurtay cala allahi alla dushiisa kadiban been ku abuurtay oo ilaahay ama cid wax la wadaagta sheegay ama ilma ku sheegay ama ilaahay wa masabitay oo wax dusha ka saara aw amase qaala yidhi uuxiya waa la waxyooday ilaya anaa la ii waxyooday buu yidhi walam yuwalxaal lam yuuxa aan loo waxyoonin ilayhi isaga shay u waxba aan loo waxyoonin isagoo waxba loo sheegin oon ilaahay xaggiisa waxba loo marag uga imaanin waxba loo waxyoonin yuu leeyahy waa la ii waxyooday aada buu fara badan yahy aada buu fara badan yahy adduunka maanta yani maal xoogaa markii la joogo ma nin baa iska soo baxa ama haweenay dumaraba soo baxdo nebinimo sheegato badi adduunka caalamkaas reer galbeedka iyo africa iyo asia iyo nin baad arkaysa macnaha waa nebi baa ladaba guuray markii soddon sano afartan sano lagu dabalgo oo beentiisa loo tago ayaa markaa kadib laga kala dareeri mid cusub haddana soo bix haddana kooxda haddana yahay waa saas bini aadam marka qoryahani waa farabadan yahi waqtigii nebigu markuu dhintay sal lay slam iyo noloshiisiiba qaar baa sheegtay nebinimada ayib waman cidyaa ka gardaran badan qaala yidhi saunzilu waan soo dejin mila maa shay mid la mida anzala allahu ilahay uu soo dejiyey qur-aanku ilaahay soo dejiyey mid la midaa dejin karaa ninka yidhi nina kama gardarra badna macnaheedu waxaa la mida sharcigii ilaahay addoommadiisa u dejiya cadaalada ku salaysnaa mid la midaan addoommada u dejinaya oo maxkamadaha u dhigaya oo kii ilaahay aan ku bedelaya ninka yidhi nina kama gardarradan halkaasu isagu laftiisu galaya waa lamid walaw taraa haddaad arki lahayd id waktiga aldaalimuuna daalimiintu fii khamaraati lmawti geerida shidooyinkeeda iyo sakaraadkeeda ay ku dhex jiraan waalmalaa'ikatu malaa'igtiina baasiduu aydiihim gacmahooda kuwa fidiyey ay yihiin qaa'iliina ayagoo odhanaya oo ku hadlaya malaa'igtu akhrijuu bixiya anfusakum nafiyaalkiina bixiy xaalkaa haddaad arki lahay alyawma maanta baliin malaaigta qaa'iliina xaalo ay malaa'igtu leeyihiin akhrijuu bixiya anfusakum nafiyaalkiina alyawma maanta ayaa tujzawna laydinku abaalgudi cadaabalhuuni liidnaanta ama liididda cadaabkeedi cadaabkii idin liidi lahaa oo idin ihaanayn lahaa bima kuntum maxaa laydinku abaalmarinaya bimaa kuntum ahaanshihiina sababteed aad ahaydeen taquuluuna kuwa yidhaahda cala allahi alla dushiisa hayra alxaqi waxaan xaq ahayn ilaahay cid baa wax la wanaag iyo ilmuu yeeshay iyo anaa wax laygu soo dejiyey iyo yani ilaahay baa wax halaaleeyey ama wax xaraameeyey waxaan gar ahayn ilaahay yani ahaanshahaad ahaydeen kuwa dushiisa ku sheega waxaan gar ahayn taasi waa ko wa kuntum iyo ahaanshihiina sababteed tastakbiruuna aad ahaydeen kuwa iskibriya can aayaati ilahi aayadihiisa iska kibriya inta laydin keenay baad tiijeen oo ku gacansaydeen walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara walaqad ji'tumuna ji'tumuuna xaqiiqee waad noo timaadeen furaadaa idinkoo keligin idinkoo kelikeli ah kamaa khalaqnaakum saan idin abuurnay awala maratin markii hore wa taraktum waad ka tagteen maa khawalnaakum wixii aan idin siinay waraaa duhuurikum dhabaryaalkiina gadaashoodaad kaga timaadeen adduunyadii baad kaga soo tagteen wixii xoolo iyo naxyo iyo barwaaqo wamaa naraa ma aragno macakum la jirankiina shufacaa'akum ergooyinkiini aladiina kuwaasoo zacamtum aad sheegateen annahum iyagu shurakaau inay yihiin wax kuwa wax yani aladiina kuwaasoo zacamtum aad sheegateen annahum iyagu shurakaau inay yihiin kuwa wax ku leh oo wadaag ku leh fiikum dhexdiin idinka dhexdiinna wadaag ku lahoo ilaahay idinla wadaaga kuwaad sheegateen laqad taqataca wuu googo-ay baynakum maa baynakum waxa dhexdiinna a wuu googo-ay oo xidhiidh aha wa dalla waxaa lumay cankum xaggiinna maa kuntum waxaad ahaydeen tascumuuna kuwa sheeg waa la qaaday naftoodii ilahay baa loo geeyey subxana wa tacala waxaa la odhanayaa idinkoo mid mid oo keli keli abaad noo timaadeen qabiil ma jiro saaxiibna ma jiro xisbi iyo guruubna ma jiro keli keli mid mid baad noogu timaadeen markii u horeysay ee hore saan idin abuurnay oo kaleeto adduunka markaad imaanaysa ma guruub baa kugu lamaana soo geli keligaa maad lahayd ma calal lagugu qabtaad wadatay ma xoolaad lahayd ma xoog baad lahayd waxa maadan lahayd sidii markii ugu horeysay aanu idinku keennay sidaa idinkoo abaad noo imaanaysaan mid mid baad noogu imaanaysaan rabbi subxana wa tacala wax alla waxaan idin siinay adduunka oo dhanna dhabarkiina gadaashiisaad kaga timaadeen wa taraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum hal shay oo waxyaabihii adduunka aad ku haystee ma wadatay guryahaagii baabuurtaadii carruurtaadii hantidaadii madaxnimadaadii kulli halkanaad kaga tagtay adoo keligaa baa tegaysa rasuulka sal lay slam ka xadiis saxiixa ku odhanaya yaquulu ibna aadam maali maali ibni aadam wuxuu leeyahay xoolahaygii xoolahaygii hantidaydii buu ku hay wahal laka min maalika ila ma akalta faafnayta aw labista faablayta aw tasadaqta faamdayta buu nabigu sal lay slam ibni aadam wuxuu leeyahay xoolahaygii xole war xoolo miyaad ku leedahay xoolahan aad ku haysa war xoolahaygii waxaad xidhatay oo kaa dhammaaday waxaad cuntay oo macnaha waxa weeyaan yani tegay oo baaba'ay waxaad sadaqaysantoo sanduuq aakhara ku jira intaa wixii ka soo haray dad baad uga tegaysaan bu nabig sal lay slam sosaasma waad ka tegaysaan wixii intaa ka soo haray waad ka tegaysaan rabbi subxana wa tacala marka wuxuu ku leeyahay waxaan waxaanu adduunka idin siinayna gadaashiinaad kaga timaadeen kuwii aad ku talagashanadeen inay idiin ergeeyaan oo ilaahay idinla hadlaan ood sheegateen adduunka markay joogeen inay dhexdiinna ilaahay la wanaagaan inay wadaag idinku leeyihiin oo xoolihiinna iyo naftiinna iyo waktigiinna iyo cibaadadiinna inay ilaahay la wanaagaan kuwaad sheegateen away baa laleeyahy away dhagaxyaanta away salamyada awa wixii aad weynayn jirteen ood ku talagshaneen maanta inay idiin ergeeyaan ma jiraan lawa wixii xidhiidha idinka dhexeeyo dhan waa go-ay dhalasha waa go-da iyo nasab labadii ilaah isu ahaa midna ilaah ahaa midna caabudahaye waa kala go-een saaxiibadii waa kala go-een kuwii isku ururka aha waa kala go-een yacni laqad taqataca baynakum wadalla cankum maa kuntum tascunuun waxaad sheegan jirteenna maanta lume wixii la sheeganahayo lagu talagashanaayo waxtarka la dilayay maanta inay wax qabtaan loogu xisaabtami jiray oo dhan waa lume maalinkaa wax isa soo taagi kara ma jiro maana saas rabbi ilahi subxana watacala walaqad ji'tumuna xaqiiqiya waa noo timaadeen furaadaa idinkoo keli keliya xaal aad keli keli tihiin kamaa khalaqnaakum saan idin abuurnay oo kale awala maratin markii hore wa taraktum waad ka tagteen maa khawalnaakum waxaan idin siinay adduunyada waxaan idinku siinay xoolo iyo barwaaqo iyo nicmaha waraaa duhuurikum dhabaryaalkiina gadaashoodaad kaga timaadeen adduunyadii baa laga wadaa wamaa naraa mana aragna bu rabbilahi subxana watacaala macakum la jirankiina shufacaa'akum kuma aragno kuwii idiin ergeyn lahaa shufacaa'akum ergeeyayaashiinii alladiina kuwaasoo zacamtum aad sheegateen annahum iyagu shurakaau inay yihiin kuwo wax ku leh oo wadaag ku leh fiikum dhexdiin dhexdiina inay ilaahay la wadaagaan oo la leeyihiin kuwaad adduunka ku sheegateen awe ma jiraan wy macna laqad taqataca wuu googo-ay baynakum ay maa baynakum wixii dhexdiina aha ee xidhiidh ahaa waa go-ay faidaa nufiqa fi suuri falaa ansaaba baynahum yawmaidin walaa yatasaaluuna abtirsi ma jiro markaas wadalla waxaa lumay canhum xaggooda waxaa ka lumay maa kuntum wadalla waxaa lumay cankum xaggiina waxaa idinka tegay oo idinka lumay maa kuntum waxaad ahaydeen tascumuuna kuwa sheegta waxaad sheegan jirteenna maanta waxa wey lama hayo gacan laguma hayo ina allaha taaliku lxabdi walnawa yukhriju alxaya min almayiti wamukriju almayiti min alxayi dalikum allahu faanaa tufakuun halka waxaa laga guda galay in wax laynaga tuso ilahay aayaadkiisa kawniga ah yani ifka iyo adduunka wuxuu ilaahay daadiyey aayado waaweyn oo ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa ku tusay ina allaha alle faaliqulxabdi xabadda midka dhambalow midka dilaaciya wannawaa iyo laftimidada yukhriju wuu bixiyaa alle alxaya noolaha ayuu bixiyaa min almayiti baktiguu ka soo saara wa mukhriju lmayiti baktigana ka soo saara weeye min alxayi noolahu ka soo saara dalikum kiinaasi sidaa yeelahay allahu alam ee faannaa sideebaa tu'fakuuna laydin leexinay xaggii laydin jeedinay faannaa sideebaa tu'fakuuna laydin jeedinay faaliqu lsbaaxi wey alla subxaana wa tacaala faaliqu lsbaaxi yani waabarka midka dhambala wey kaaha ama iftiinka waabarka midka dilaaciyo wey wajacala wuu yeelay alleyla habeenkii sakanan xasil buu ka yeelay washamsa qoraxdii iyo washamsa qoraxdii iyo walqamara dayixiina xusbaanan xisaab buu ka yeelay dalika arrinkaasina taqdiiru lcasiizi allaha qaalibka a qadaridiisii iyo qorshayntiisii weeye alcaliimi ee cilmiga badan ee ogaanshaha badan alla subxaana wa tacaala xabadda xabadda badarka ah xabadda raashinka dhulka hoostiisa la gelinayahay midka dilaaciyo adigoo iyagoo isku taalla soo dhulka hoostiisa ma gelisa iyadoo adag oo ishaysataad gelisaa yaa intuu kala dilaaciyo dhexdeeda geedka ka soo saara soo ilaahay ma wanna waa laftimireedki laftimireedkii inta dhagaxa loo qaatay la jabin kari waaye dhulka hoostiisa inta la geliyey ilaahay unbaa intuu dilaaciyey oo dhambalay geed ka soo saaray soo qudro cajiiba ma faaliqu lxabdi wannawa yukhriju alxaya min almayiti noolaha ayuu soo saaraayo meydka ka soo saara meydkana wuu soo saarayo nooluhu ka soo saara horey nuu soo maray sooma waxaa ka mid a maalan noolaha la soo saaro nabaataadka dhulka ka soo baxa oo dhan waa noolyihin asalka miday ka soo baxeenna iyo midhaha soo saarayna ma noolayn sooma digaagta way noosha ukun baa laga soo saaray baktia saas bini aadamka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka soo saaray carru ka soo saaray marka labaadna biyo dareerahaya baa bini aadamka nool laga soo saaray waxaa ka mid a maalan mu'minka oo nool oo qalbigiisu nool yahay ilaahay wuxuu ka soo saaray gaalka oo qalbigiisu baktiya mid gaala wuxuu dhalayaa mumin dhalaya sooma bal gaal baaba wuxuu dhalayaa nebi iyo rasuul dhalay cagsiguna waa lamid taa haddaa dabagedidana waxay noqonaysaa wamuhriju lmayiti min alxayi maydka la soo saarayo waa ukuntii digaagta nool laga soo saaray waxaa ka mida midhihii geedka nool ka baxayey midhuhu waa bakti geedkiisu waa nool waxaa ka mida sidoo kaleeto yani bini aadamka bini aadamka oo nool ayaa waxaa laga soo saaray menidii oo bakti ah wahaakada yani waxaa soo baxay ruux mu'min ah oo nool ayaa waxaa laga soo saarayaa gaal baa ka dhalanay oo ubadkiisa ka mid noqonay oo ka farxamay yani waxa wey waa meyd wahaakada adduunku waaba saas noole noole laga saaro bakti noole laga soo saaro noole bakti laga soo saaro waa tasarruf ilahi subxana wa tacala ma la yeeli karaa saa waxaan ilahay miyaa samayn kara ilahay waxaanan ma yeeli karaa arrimaha ma geli karo makhluuq hawlaha hawluhu geli kara maaha si xaggee laydin wadaa marka intaasoo dhan waxaa samaynaya waa allah subxana wa tacala xaggeed cibaadadiisa ka aadaytaan oo xaggee laydin jiidanayaan laydin leexinaya inaad balaayo qabtaan bal allaha subxaana wa tacaala qudrada iyo awoodda iska leh haddana waad ka tegaysaan waxyaabaad ku garab wadaan inaad raacdaan ma rabtaan arrin la yaab leh waaga berigiisa kaaha iyo iftiinka waaga berigiisa isagaa dilaacaya alla subxana wa tacala habeenkiina xasilooni buu ka dhigay waa la xasilaayo waa la nastaa habeenkii qoraxda iyo dayaxana xisaab buu ka dhigay xisaab buu ka dhigay waxaa laga wadaa qoraxda iyo dayaxu qoraxdaas socodkeeda waxaa ka dhasha habeenkiiyo maalinta ka dhasha qoraxda socodkeeda waxaa ku xidhan dayrta iyo macnaha waxa guga iyo jiilaalka iyo xagaaga baa ku xidhan dayaxa socodkiisa waxaa ku xidhan bishii baa ku xidhan sooma bishiina waxaa ku xidhan usbuucii baa ku xidhan usbuuciina waxaa ku xidhan saacadii baa ku xidhan waa xisaab wey adduunkan dhan wuxuu ku kala socdaba waxay ku salaysan tahay qoraxda iyo dayaxa saas saacadahan kadaata marna yaraanaya marna badanaya qoraxda iyo dayaxay ku xidhaya xisaabtan makhluuqu ku kala wadiya jadwalkan adduunka lagu kala maamulayahay asal waxa waa socodka qoraxda iyo dayaxa wajacala yani wshamsa walqamara xusbaanan saasaa laga wada maxaa yeelay meelahay degayaan iyo meelahay marba joogaan ayaa xisaabsan taasayna ku salaysan tahay nidaamka adduunyadu macnaha taasi waa qadaridda ilahi subxana wa tacala ina allaha alla faaliqu lxabdi xabadda badarka midka dilaaciyo waya ama dhambala wannawaa iyo laftimireedka marka wax ka soo saaray yukhriju wuu bixiya alxaya noolaha ayuu min almayiti maydka ka soo saara wa mukhriju lmayiti maydku midka soo saara waya min alxayi nooluhu ka soo saara dalikum kinaasi allahu allow sidaasi waxaa samaynaya waa un alle cid kaloo la wadaagta mayso cid ku gacan siisa ma jirto cid ilahi subxaana wa tacala wax la qabata male dalikum law fa anaa xageebaa yutufakuuna marka laydin jeedinayaayoo laydin duwayaa xageed ka aadaysaanoo maxaa dhagaxyaantan idin daba dhigay waxba aan qaban karin makhluuqaad kale waxba qaban karin maxaad u aadaysaan faaliqulisbaaxi wey waaga berigiisa iyo kaahiisa midka dilaacyo wey alla subxana wa tacaala oo dhambala wa jacala wuxuu yeelay alleyla habeenkiina sakanan xasil buu ka yeelay waa la nastaayo waa la seexdaa oo waa la degaa oo xasilooniyhi bini aadam ku qaataan iyo makhluuqa in badanoo ka mid washamsa qoraxdii iyo walqamara dayixiina xusbaanan xisaab buu ka dhigay dalika arrinkaasi taqdiirulcasiizi allaha qaalibka ah ee la isku taagi karin qorshihiisii wey qorshayntiisii wey qadaridiisii wey alcaliimi ee ogaanshaha badan allah saa wax u habeeyey subxana wa tacala war allahaas ku xidhmo oo keligii caabuda huwa huwa alle alladii midka wey jacala yeelay lakum idinka annujuuba xidigaha idinka yeelay jacala yeelay lakum idinka daraadiin u yeelay annujuuma xidigaha u yeelay litahtaduu si aad ugu hanuuntaan biha beriga mugdiyaalkiisa dhexdooda walbaxri iyo badda mugdiyaalkeeda dhexdeeda inaad ku hanuuntaan qad fasalnaa waan kala bixbixinay alaayaati aayadihii liqawmin dad baan u kala bixbixinay yaclamuuna oo garanaya macna wa huwa alle alladii midka wey ansha'akum idin abuuray min nafsi naf xaggeeda idinka abuuray waaxidatin oo mid ah fa mustaqarun falakum waxaa idiin sugnaaday mustaqarun makaanu sugnaansho wa mustawdacun iyo makaanu wadeecadhig makeeno wadeecadhig macnaha waxa weeyaan waa meel shayga lagu kaydiyo meel la ammaano dhigo oo lagu kaydiyo ayaa idiin sugnaatay qad fasalnaa waan faahfaahino waanu cadayno waan kala dhigdhignay alaayaati aayadihii liqowmin baan u faahfaahinay yafqahuuna oo wax fahmay macnaheedu waxa weeye xidigihii baa loo yimi xidigahan aad arkaysaan rabbi subxaana wa tacaala idinkaa laydin abuuray masaalixdiin si aad ugu hanuuntaan xilliga aad berriga joogtaan ama baddaba mugdiyaashuna ay jiraan inaad ku hanuuntaan baa loogu talagalay saddex faa'iido ayaa xidigaha ku jira oo qur-aanku sheegay saddexdaa waxaan ahay ninkii u isticmaalana waana gafay khaladna waa ku kacay saddexdaasi waxa weeye ziinatun lisama horta samadaa lagu qurxiyo waa qurux dhaldhalaalkoodi iyo iftiinkoodu waa qurux midda labaadi waxa weeyaan rujuuman lishayaaiin shayaadiinta isku dayeysa samaawaadka inay fuulaanna waa lagula dagaalamaayo waa gantaarihii lala dhacahay wey ta saddexaadna waxa weeya waa midda aayaddan uu sheegtayoo litahtaduu biha fii dulumaati lbari walbaxr yacni badaha marka la marayo badweynta marka la socdo yani waxa adduunka aad ku kala socotay ku hagayaay waa xidigaha xidigahaas ku kala socdaano jihadaad u socotay xidigta kaa jirta meeshaad ka socotay midigta iyo bidixda xidigihii baa kala xisaabsan biniaadamku saasuu ku socda markaad luntood habowdo waxaa ku hagaya xidigahaad ku hagmaysa markaad berriga joogto oo mugdi ku jirto oo luntood habowdana xidigaha haddaad fiiriso yani waad hanuunaysa meeshaad u socotay dhankaa ka timi waad kala garan jihooyinkii baa kuu soo baxay jihooyinku hadday kuu soo baxaanna warkiiba waad garanaysaa maanaa meeshaad u socotay meeshaad ka socotay maana rabbi subxaana wa tacala markaa saasuu le aayadihii baanu idin cadaynoon kala dhigdhignay dad wax garanayaan u kala dhigdhignay waxaa la yidhi kadib ilaahay wuu idin abuuray ayadkiisa waaweyn bay ka mid hal naf buu idinka abuuray oo aadam ah naftii markii laydinka abuuray qaarkiin falak waxaa idiin sugnaaday markaa mustaqarun wa mustawdac mustaqarka waxay mufasiriinta u badan yihiin mustaqarka waxaa laga wadaa waa ku sugnaanshaha yani waxa weeyaan raximka hooyo mufasiriintasaas u badan yihiin yani muddada uu ku jirayo ruuxu hooyo hooyo uurkeeda mustaqarka taasaa la yidhaha makaanu sugnaansho meel lagu sugnaadaa ayaa idiin sugnaad ayaad leedihiino waa uurka hooyo wa mustawdacun makaanu wadeeca dhig meel laydinku kaydiyana waad leedihiino iyadana waxa weeyaan waa dhabarka aabbo iyo jidhka hooyo intaana weliba soo gu-inba ee jidhka hooyiya aabba aad ku dhex maqan tahay waa mustawdac marka intaad soo go'do raximka aad ku jirto aad uurka ku jirtana waa mustaqar makaanu sugnaansho taasaa idiin sugnaatay ood leedihiin aayadaha waanu kala dhigdhignay oo dad waxtaamayaanu kala dhigdhignay buu rabbi subxana wa tacala wa huwa alle alladii midka oo yajcala yeela lakum idinka annujuuma xidigihii buu idin yeelay litahtaduu inaad hanuuntaan daraaddeed bihaa xidigaha fii dulumaati albarri berriga mugdiyaalkiisa dhexdooda baxri iyo badda mugdiyaasheeda dhexdooda intaa markaad ku jirtaan inaad ku hanuuntaan ood wax ku kala garataan oo jihooyinkii ay idiin tilmaanto idin tilmaaman qad fasalnaa waan kala bixbixinay alaayaati aayadihii kawniga ahaa aayadahan aayadaha tanziiliga iyo kuwa kawniga jira kuwa kawniga waa kuwa ilaahay uu uunkan saaray oo ifka dushiisa ka muuqda ilan shay walbo uu abuuray ilaahay aayad buu u yahay marka fasalna alaayaati liqawmin dad baanu u kala dhigdhignan u kala bixbixinay yaclamuuna og oo wax garanay wa huwa alle alladii midka way ansha'akum idin abuuray min nafsin naf xaggeed idinka abuuray waaxidatin oo mid ah waa aadam fa mustaqarun falakum waxaa idiin sugnaaday mustaqarun makaanu sugnaansho meel lagu sugnaado oo markaa hooyo uurkeeda iyo raximka ah minka ah wa mustawdacun baa idiin sugnaaday meel la wadeeca dhigo makaanu wadeeca dhig meel laydinku kaydiyo iyadana wuu idiin sugnaatayoo waa intuusan sooba gu-in oo jidhka hooye ama aabba ku dhex maqayn mustawdacun oo kale maana cagsigana culamada qaar baa ku fasiray laakiin taas horay salaf kuu badan yahay qad fasalnaa waan kala dhigdhignay alaayaati aayadihii liqowmin baan u kala dhigdhignay yafqahuuna wax fahmay wa huwa alla alladii kiiwe waa laynoo sii wadaa aayadaha kownka waxa laynaga tusaya wa huwa alle alladii midka way anzala soo dejiyey min asamaai xagga sare maa ambiye ka soo dejiyey fa akhrajnaa markaasaan saarnay bihi biyihii sababtooda nabaata kulli shayin wax walba nabaadkiisii aan kusoo saarnay wax walboo soo baxa nabaadkiisa ayaan biyihii kusoo saarnay fa akhrajnaa waan bixinay minhu nabaadkii xaaluu ka mid yahay khadiran a khadiran ayaanu soo saarnay yani cagaar fa akhrajnaa waan soo saarnay minhu nabaadka xaggiisa waxaan ka soo saarnay khadiran baan ka soo saarnay cagaar nukhriju cagaarkaasoo nukhriju aanu bixinayno minhu xaggiisa aan kasoo bixinayno xabban xabad aan kasoo saarayno xabaddu macnaha waa yani badarka ama meahe yani raashinka yaryarka ah midhaha yararkaa xabban xabad ayaanu kasoo saarayna xabadaasoo mutaraakiman mutaraakiban is yani iskor saaran iskor saaranoo qaybba qaybta kale ay dul saaranta isdul saaran macna wa min annakli geeda timirta xaggood wa min annakli geed timireedka xaggiisa min talcihaa ubaxeeda xaggiisa afkeeda hore ee ubaxa leh xaggiisa waxaa ka ahaaday qinwaanun laamo ama rucub daaniyatun oo dhow wa jannaatinna waanu soo saarnay oo min acnaabin cinabyaal ah beero aseendooyina oo min acnaabin cinabiyaal iyo wzaytuuna zaytuun iyo warumaana rumaanka mutashaabihan xaaluya mid isu eg wagayra mutashaabihin iyo midaan isu ekayn unduruu bal fiiriya ilaa samarihi bal midhihiisa fiiriya idaa goortii asmara uu midho bixiyo wayancihi bisaylkiisana bal fiiriya ina fii dalikum kiina dhexdiisa waxaa ku sugan la aayaatin astaamiya calaamooyin waaweyn liqawmin dad bay ugu sugan tahay yuminuuna rumaynaya tanna waxa way waa dhulki iyo wixii ka soo baxay asal waxa u ah biyaha kor bay ka imaanayaan haddaan biyo la helin wax ma soo baxayaan biyihii baan soo dejinay baa rabbi subxana wa tacala kor baan ka keenay markii kor laga keenana wax walba oo soo baxa oo nabaad ah biyahaasay kusoo baxayan wajacalnaa min almaai kula shayin xayin afalaa yuminuun wax walba oo noolo ah biyaa laga abuuray saas maana marka biyahaasaa asal u ah oo lagu abuuraya biyihii markay yimaadaan waxay soo saarayaan oo lagu soo bixinayaa khadiran fa akhrajnaa minhu khadiran nabaadka xaggiisii soo baxay xaggiisa waxaan ka soo saaraynaa khadiran mid cagaaran nabaadku marka u waraysa dhulka uu ka soo baxay sooma cagaarna sababto waxa wey waa curdan curdan way waa jilicsan yaha macnaha oo macnaha waxa wey waa iftiimaya oo cagaar way cagaarkiibaa isbedelayo cagaarka waxaa ka soo baxaya oo ilaahay uu ka soo saarayaa xabado badar ah oo isdul saar saaran yani waxa wey marka hore waa cagaar biyihii baa imaanaya dhulkiibay gelayaan wuu soo baxaya markuu soo baxo waa cagaaro waa curdan markuu soo baxaba midhihii baa fuulaya midhihii markay soo baxaan way isdul saarsaaranya waa sabuulka midhihiisu midba midda kaleeta ay saa u dul saaran tahay maana xabban mutaraakiban baanu soo saaren taasi waa mid a taasi marka waa midhaha yaryarkee soo baxa qamandida iyo shaciirta iyo bariiska iyo yani waxa weye gallayda iyo masega yaryarta iyo kuwaaba xabdidaa la wadaadaabaa kulligood kuwaa weeyaan kadib baa waxaa loo yimi kuwii waaweynaa ee geedaha waaweyn ka bixi jiray waxaa la yidhi geedaha timirtaa xaggooda weliba dalcigooda xaggiisa dalciga geedaha timirta dalciga maxaa la yidhahda dalciga waxaa la yidhahdaa ubaxa la dhahaa laakiin geedaha timirtaa hadduu ku saabsan yahay dalciga waxaa la yidhahdaa geedka timirtaa markuu korayo laantu markay korayso waxaa soo baxa laba caleemood ama laba laamood oo isku duuban buu marka hore soo saaraya labadii caleemood iyagoo saa isugu duuban oo isu wata bay soo baxayaan markay soo baxaan waxoogaa markay joogaan haddana way kala baxayaan sooma dhexdoodii haddana maxaa ka soo baxaya laba kaloo isku duuban baa soo baxaysa sooma labadiibaa haddana kala fidaya haddana dhexdooda laba kalaa ka soo baxay saasuu geedku u baxaa sooma meeshaasi koraysa ee geedku ka koro ayaa waxa la yidhahdaa dalciga la yidhahda meesha geedku ka koro ee kolba caleemuhu ay ka kala yani faydmayaan ay ka kala leexanayaan ee haddana sii soconaysaa dalciga la yidhahda meeshaasaa waxaa ka soo baxaya laantii timirta ama cinabku uu ka bixi lahaa laantan macnaha waxa way yartaa ilan timirta markaad aragtaan timirta marka la soo gooyo laan bay ku wada taallaayo rucub dhan oo iswadato wey hal laan ku wada taalla sooma laantaasi waxay ka soo baxdaa meeshaasay ka soo baxdaa siday macnaha caleemahaasi u kala faydmayaan oo u kala leexanayaan baa marka dambe halkaa waxaa ka soo baxaya laantaa yartaabaa ka soo baxaysa laantaasi markay ka soo baxdo bay midhuhu fuulayaan marka timirta iyo cinabka iyo marka way iswadataayoo laantii inta lasoo jaro baa iyadoo rucub ah baa lasoo goynaya macnaha midaasaa marka lagu tilmaamaya wa min annakli geedka timirta xaggiisa min talcihaa meesha ay ka korto oo ubax ahaantoo kale ah xaggiisa ayaa waxaa ka ahaaday qinwaanun rucub man qinwaanun waa laantii rucubtu saarnay bu qinwaanun oo daaniyatun dhow yacni laantu laan fog maaha markay midhuhu fuulaane geedka korkiisa aadi maysa hoosba usoo raracsan sooma waa la gaari karaayo marka ninka goosan rabaayo waabatan kamada foga maana daaniyatun ayaanu ka soo saaraynaa bu rabbilahi subxana wa tacala waxaa kaloo ay soo saarayaan biyihii dahay beero waaweyn oo asendooyina oo cinab iyo zaytuun iyo rumaan ah cinabka garanay waynu naqaanaa zaytuunkana yani waxa wey inagu geedkaan u naqaano ma aha dhansaar baynu haysanaa inagu laxni baynu haysanaa zaytuunka zaytuunka bahashan jawaafada la yidhaahdo ee yani waxa weya ma aha ee zaytuunka soomaalida utaqaano maaha zaytuunku waxa weeyaan waa geedkan saliidda laga shubo oo saliidda suuqyada lagu iibiyo maaqana maxaa la yidhahdaa olio olivo miyaa la yidhahda olivo olive miyaa la yidhahda wax soo kala olilifu ha olilifuda geedka laga sameeyo yani saliidaas zaytuunka geedka ay ka baxda ayaa zaytuunka la yidhahda saliid ahaan baana loo isticmaalaa midho ahaantiisana waa la cunaa laakiin zaytuunkan yani qudaarta ka mida inaga cunna maaha kaas jawaafa la yidhahda luqada carabiga saas wey macanaha rumaankana isagana waa la yaqaan geedahaasi ilaahay soo saaray subxaana watacaala zaytuunka iyo rumaanka iyo waa isu eg yihiin haddana waa kala duwan yihin xaggii dhadhankii xaggii midabkii xaggii urkii waa isu egyihiin dhinacyo markaad ka fiiriso dhinacyana waa kala gedisan yihin maana ilahay baa subxaana watacaala soo saaray baru fiirso dhulka ay ka soo baxayaan waa mid biyaha soo saarayana waa mid haddana waa kala duduwan yihin meelana waa isaga egyihin qudro iyo awood meeshaas soo kama muuqato meesha awood rabbaaniya soo kama muuqato saas hadduu shaygu iska dabiici yahay dhul isku dhul buu ka soo baxay biyaha waraabiyena waa mid isku mid bay wada noqon lahay ama cinab bay soo wada saari lahaayeen ama tiir bay soo wada saari lahayen isku wada mid laakiin qudro wax kala duduwi karta oo isu ekaysiin karta haddana kala duwi karaysaa meesha ku jirta saas way macana taasaa layna tusaya fiiriya baa la yidhi ba mirihiisu markay soo baxay markay bislaadaanna bal fiiriya arrimahaasi waxaa ku sugan aayado iyo astaamo waaweyn oo ilaahay qudradiisa ku tusaya dad rumaynaya ayayna ugu sugan tahay wa huwa alle alladii midka wey anzala dejiyey min asamaai samada xaggeeda maaan biyo ka soo dejiy samaduu biyo ka soo dejiyaa fa akhrajnaa markaasaanu saarnaa iltifaat baa ku jira fa akhrajnaa waan bixinay bihi biyihii waxaan kusoo bixinay sababtooda nabaata kulli shayin wax walba nabaadkiisa wax walba nabaadkiisa dhulka ka soo baxa biyahaasaan kusoo saarnay fa akhrajnaa waan bixinay minhu nabaadka xaggiisa waxaan ka soo saarnay khadiran mid cagaar ah oo yani cusub markaa soo baxay mana nukhriju kaa cagaarka oho nukhriju aanu saarayna minhu xaggiisa aan ka soo saarayno xabban badarkii baanu ka soo saarayna mutaraakiban xabban baan ka soo saaraynaa xabado mutaraakiban oo isdul saar saaran yani sabuulkiibay ku dhagan yihiin oo macnaha waxa wey midba midda kale saa u dul saaranta way isku dul rasaysan yihin wa min annakli waxay ku xidhantaha gadaal bay tani ku xidhantaha xag hore kuma xadin waxa weeyaan wa qinwaanun rucub iyo laan daaniyatun oo dhow baa min annakli geetimineedka xaggiisa ka ahaatay ma geetimineedka oo dhan bay ka soo baxdaa salkiisa iyo laantiisii may ka soo baxday maya min annakli geetimireedka xaggiisay ka ahaatay min dalcihaa geetimireedka dalcigiisa xaggiisay ka ahaatay waa meeshii ay ka soo baxaysayo ubax ubax ahaantoo kalea yaani geedaha kale markaad fiiriso midhuhu waxay ka soo baxaan ubaxu meeshuu ka soo baxay sooma ubaxaa marka hore soo baxay ubaxu markuu soo baxana wuu ingegaya ubxii meeshii uu ka soo baxay ka ingegay bay midhihii ka soo baxayan soo saas ma geedka timirtii marka waa ka gadisan yahayo dalcigu waa meeshii ubuxu fuuli lahaa laakiin laba caleemoodoo kala leexanayaa ka soo baxaya markay kala leexdaanna laantii midhuhu ka soo bixi lahay baa markaa ka soo baxaysa meeshaasaa dalciga la yidhahda marka min dalcihaa geedka timirtaa dalcigiisa xaggiisa ayaa qinwaankaasi ka ahay wa qinwaanun laan oo daaniyatun dhow ayaa min annakli geedka timirta xaggiisa ka ahaatay min dalcihaa timirta dalcigeeda xaggiisa ayay laantaasi ka ahaatay wa jannaatin beero ayaanu soo saarnay xaggii hore ku xidhantay fa akhrajnaa bihi nabaata kulli shay bay ku xidhantay wa akhrajnaa waxaa kaloo soo saarnay bihi biyihii waxaan ku soo saarnay jannaatin agseendooyin beero waaweyn oo min acnaabin cinabyaal ah wazaytuuna iyo zaytuuna warumaana iyo rumaana oo min acnaabin cinabyaal ah wazaytuuna zaytuunna waan kusoo saarnay dheh warumaana rumaanna waan kusoo saarnay mutashaabihan xaal uu yahay mid isu eg wagayra mutashaabihin iyo midaan isu ekayn qaarna waa isu egyihiin qaarna waa kala duwan yihin unduruu fiiriya baa layidhi ilaa samarihi midhihiisa fiiriya idaa goortii asmara uu midhaha soo saaro oo uu midheeyo wayancihi bisaylkiisana fiiriya ina fii dalika arrinkaa waxaa idinku sugan la aayaatin astaamo waaweyn liqawmin dad bay ugu sugan tahay yu'minuuna rumaynay wajacaluu waxay yeeleen lilahi ilahay waxay u yeeleen aljinna jinkii waxay uga yeeleen shurakaa kuwa wax la wadaag wa khalaqahum walxaal bay saa yeeleen khalaqahum alla uu abuuray wa kharaquu waxay jeexeen lahu ilaahay waxay u jeexeen baniina wiilal iyo wa banaatin gabdho bigayri cilmin cilmi la-aan subxaanahu nasihidiisa waa ka hufan yaha waxaas wa tacaala wuu kor ahaaday camaa shay buu ka kor ahaaday alla yasifuuna ay ku tilmaamayaan badiicu samaawaati samooyinka midka abuuray wey waalardi iyo dhulkaba annaa sideebaa yakuunu ugu ahaanayaa lahu isaga waladun ilma seebuu ugu ahaanayaa walxaal lam takun aysan ahaanin lahu isaga saaxibatun aysan xaas u ahaanin oo wa khalaqa wuu abuuray kulla shayin wax walba alla wuu abuuray wa huwa isaguna bikulli shayin wax walba caliimun midka cilmulow jinkiibay ka dhigeen kuwa ilahay wax la wadaagay oy wax la wadaajiyeen say ula wadaajiyeen jinkay caabudi jireen waa kaan soo marnay in yadcuuna min duunihi ilaa inaasan wain yadcuuna ilaa shayaana mariida shayaan bay caabudaan shayaankuna jin buu ka tirsan yahay alam achad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbuduu shayaan soo idinkulama dardaalmin ilmo aadamow shayaan ha caabudina marka shayaanku jinkuu ka tirsan yahay jinkana way nabadgeli jireenoo way way magangeli jireenoo markay socotada yihiin oo isu cabsadaan baadiyahay meelaha markay socdaan habeenkuna dhaco baa waxay odhan jireen acuudu birabbi hada alwaadi bisayidi hada alwaadi toddan sayidka xukumo ee jinka ah baan magan uhay caawa oo waxaan ka magangelayaa min sufahaai qawmihi qowmkiisa kuwa mooryaanta ah ee dhibka badan ee waxba ka ishoonin kuwaasaan magan u ahay sayidkii jinka dhulkaa dega baan magan u ahay qowmkiisa kuwa xunxun baana ka magangelaya saasay odhan jireen marka jinkay caabudi jireen oo magangeli jireen taasaa lagala hadlaya war ilahi iyo jin waxay isugu darin saas way macana maalinta qiyaamada marka la tago oy malaa'igtu yidhaahdaan kuwaanu caabudi jirnay waa ka malaa'igtu waxay odhanayaan yani ilaahu jin bay caabudi jireen annaga maynana caabudi jirin ha yani jin bay caabudi jireen marka cibaadada jinka ilahay bay jin iyo wax ugu dareen iyo jin bay wax isugu dareen isagoo ilaahay uu abuuray gabdho iyo wiilal bay ilaahay u jeexeen alla waa ka nasdahan yahay waxay ku tilmaamayaan waa ka fog yahay samaawaadkiiyo dhulalka ayuu abuuray seebuu ilma ku yeelanayaa isagoon xaas lahayn soo arrin la yaab lama walba xaas sheega carabtu waxay yidhahdeen malaa'igtaa gabdha ilaahay yahuudina waxay tihi cuseyr waa wiil ilahay nasaarana waxay yidhahdeen ciisa waa wiil ilahay war xaaskii aw ilma wuxuu ka dhashaa xaas iyo nin munaasab isu ah ilaahay yaa xaasu ah uu carruurtan ka dhalay carabtii waxay yidhaahdeen jinka jinka boqoradooda gabdhaha ay dhaleen buu ilaahay guursaday bay dheh tacaala allahu camaa yaquluuna culuwan kabiira markaasaa waxaa ka dhashay meeshaa malaa'igtaa ka dhalatay malaa'igtu marka gabdho ilahay saasay ku noqday qolyahan haddii la yidhi nasaarada iyo yahuudda iyo waryaa ilaahay xaas u ah iyagu waaba jawaabi waayeen war ilmo sheegtee bal xaas sheega wax la yaab low aad loola yaabay macana oo fadiica wajacaluu way yeeleen lilahi ilahay waxay u yeeleen shurakaaa aljinna jinkiibaa waxay uga yeeleen shurakaaa kuway wax la wadaagay uga yeeleen wa khalaqahum walxaal bay saa yeeleen khalaqahum alla uu abuuray iyagan yeelaya iyo jinkanba ilahay ba abuuray seebay marka wax la wadaagi karaan wa khalaquu way dilaaciyeen ama way jeexeen lahu ilaahay waxay u jeexeenoo been abuurteen beniina wiilal iyo wa banaatin gabdho bigayri cilmin cilmi la-aan iyagoo wax aqoona ulahayn oo jaahiliin ah subxaanahu nasihidiisii ilahay waa nasahan yahay oo ceeb waa ka hufan yahay wa tacaala wuu kor ahaaday camaa shay buu ka kor ahaaday yasifuuna ay ku tilmaamayaan badiicu samaawaati samooyinka midka abuuray weye waalardi iyo dhulalkaba annaa sideebuu yakuunu u ahaanaya lahu isaga waladun ilma seebuu ugu ahaanaya walxaal lam takun aysan ahaanin lahu isaga saaxibatun xaas aysan u ahaan isagoon xaas lahayn seebuu ilma ugu ahaanaya wa khalaqa alla waa abuuray kulla shayin wax walba xataa kuwan carruurta aad ku leediin wuu abuuray abuurkiisay ka mid yihin wa huwa allana bikulli shayin wax walba caliimun mid cilmuna ogsoon hada bilahi tawfiiq w sal allahuma w sllam ala nabiyina mxamedi wala ali w sabi